الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه قال الله تعالى لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن إلا ما ملك ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا waxaynu ku jirnay ama inoogu dambaysay aayaad aayaadku ilaahay kaga warramay nebiga sala allahu calayhi wasalam adabta waxaa inoogu dambaysay aayaadkii ku saabsanaa adabta dadeego muslimiinta looga baahan yahay markay guryaha nebiga sala allahu calayhi wasalam gelayaan iyo haddii looga yeedho iyo qaabka ay u dhaqmayaan waxaa kaleynu soo marnay xijaabka iyo inuu waajib yahay ilaahay jala wacalaa inuu ku waajibiyey dadyaga mu'minaadka ah tafaasiil ku saabsan oo arki doonaa maanta waxay noogu dambeysay inuu ilaahay ka warramay nebiga calayhi salaatu wasalaam oryooyinkiisu inaanay bannaanayn in dabadii la guursado ilaahay waxa uu tilmaamayaa marka kadib markii ilaahay uu sheegay inay waajib tahay inuu mahaadka muuminiinta haddii wax looga baahdo oo baahi ay dadyaga muslimiinta ay uga baahdaan inay waajib tahay inay min waraa'i xijaab ku weydiiyaan oo ay waxa weeyaan aanay dalaq guryaa iska odhanin ayaa ilaahay jalla wacalaa waxa uu tilmaamayaa cidda ay gabadha muslimadaa u bannaan tahay inaanay ka xijaabanin ee aan gayaanke aan gayaankeeda ahayn ilaahay wuxuu yidhi laa junaxa calayhinna guudkooda wax dembii ma saarna iyo xarajihi nebiga sala allahu calayhi wasalam aafooyinkiisa ama xaasaskiisa iyo zawjaatu nabiy sala allahu calayhi wasalam wax dembi oo guudkooda saaran iyo xaraj iyo cidhiidhii ma jiro waxaa la mida iyaga yacni waxa weeyaan xukunkan kala mida dad dumarka muslimaadka ah fii aabaa'ihinna aabbayaashood inay yacni waxa weeyaan inaanay ka xijaabanin wax xaraji kuma sugna walaa abnaa'ihinna carruurtooda inaanay ka xijaabanin wa xaraji kuma sugna walaa ikhwaanihinna walaaladooda inaanay ka xijaabanin wa xaraji kuma sugna iyo walaa abnaa'i ikhwaanihinna walaaladood carruurta ay dhaleentoonna iyo walaa abnaa'i akhawaatihinna carruurtay walaaladood dhaleen eedooyin bay u yihiin walaa abnaa'i akhawaatihinna iyo carruurta hablaha ay walaalaa yihiin ay dhaleen ay habaryaraa u yihiin iyo walaa nisaa'ihinna dumarkooda yacni waxa weeyaan toonna wa xaraji kama saarna iyo walaa maa malakat aymaanuhunna wixii gacmahoodu ay hanatay oo addoomaana wax xaraji kuma sugna inaanay ka xijaabanin wattaqiina allaha ilaahay ka baqa oo intaa ciddii aan ahayn yacni waxa weeyaan ee maxaarimtiinna aan ahayn ka xijaabta waxaa halkan ka maqan maxaarimta qeyb ka mid ah oo ay ka mid tahay aabaa'ul bu yacni raggooda aabbayaashood yacni gabadha yacni ninkeeda waalidkii iyo waxa weeyaan inamadan uu ninkeedu dhalay ee waxa weeyaan cid kale u dhalay saas suuratu nuurba kusoo aragteen kadalika aswaajtooda iyo raggooda wattaqiina allaha buu ilahay yihi ilaahay ka baqa ina allaha ilaahay kaana waxaad calaa kulli shayin shay kastaba shahiidan mid markhaati ka ah oo taalacanaya oo ogaanay waxba ka qarsoonayn ilahay halkan wuxuu ku tilmaamayaa kadib markii ilaahay uu faray in laga xijaabto ragga ajaanibta ah ayuu ilaahay wuxuu bayaaminayaa cidda maxaarimta ee aan laga xijaabanaynin ay gabadha u baanaan tahay inaanay xijaab ka xidhanin macnaheedu maaha inay gabadhu ziinadeedii iyo quruxdeedii dhammaanteed ay muujiso oo waxa weeyaan ay xayaagii iyo xishoodkii ka tagto marka ay maxaarimteeda la joogto sidaas maaha ee waxaa u bannaan maxaarimteeda marka ay la joogto inaanay ziinadeeda wax ka mida inaanay qarinin sida madaxeeda ama laabteeda yacni waxa weeyaan ama lugaheeda ama waxa weeyaan wixii ziinada khaaska ah ee ninka mo ninkeedu mooyaane cid kale aanay taalacan karin taas iyada ma bannaana inay aabbaheed iyo walaaladeed iyo waxa weeyaan carruurta eedooyinka u tahay inay ka hor muujiso ma bannaana tafsiilka masaladana suuratu nuur ciddii nala dhigatay waa kusoo martay ilaahay waxa uu leeyahay kuwaas gayaankeeda aan ahayn inaanay ka xijaaban wax maxa wax waxa weeyaan ka dembiya oo ka raacaya ma jiraan aabbayaasheed carruurteeda walaaladeed kuway eedada u tahay kuway habaryaraa u tahay rag iyo dumar ha noqdaan iyo walaa nisaa'ihinna walaa nisaa'ihinnana waxaa lagu fasiray laba tafsiir culimada qaarkood waxay dhaheen walaa nisaa-ina waxaa looga jeedaa dumarka muslimaadka iyagoo kale ah oo meesha ayaa ka baxay markaa dumarkii gaalaadka ahaa oo gabadha muslimadda uma bannaana inay dharkeeda ama xijaabkeeda ku ku ag dhigato oo ay waxa weeyaan xijaabkii ay iska dhigto hadday dad gaala ama dumar gaala ay la joogto waayo dee amni lagama aha inay akhbaar ka naqliyaan soo maha ayib taasi waa mid aa, ta kale waxaaba la yidhiba dee wax wanaagoo ka dhexeeyaanba jirin gaal iyo muslimo waxa weeyaan ziinadeeda iyo quruxdeeda inay arkaan ma banaana dumarkaa gaalada ah ama mushrikaadka ah ama kitaabiyaad ha noqdaan ama mushrikaad ha noqdaan ahlulcilmiga qaarkoodna waxay dhaheen walaa nisaa'ihinna waa dumar oo dhan ama kuwa gaala ha ahaadaan ama kuwa muslimaada ha ahaadaan maadaama cidda iyo biyaada ay joogtaa ay dumar tahay gabadhu quruxdeeda waxa weeyaan inay dumarka arkaan wax dhibi kuma sugna waxayna culimmadaasi hadalkaa ku ayideen oo yidhaaheen nisaa waa jamac waana jamac la- la idaafeeyey tufiidu lcumuum cumuum bay faa'iideynaysaa nas khasisayna sheekhow lama hayo marka sidaasay ahlulcilmiga in ka mid ihi ay rajaxeen waana sida aad moodo inay raajix tahay ayib ilahi wuxu uhi walaa maa malakat aymaanuhunna wixii ay ag- na- gacmahoodu hanteenna yani ee addoommaaye iyagu ay leeyihiinna wax xaraji kuma sugna addoommadu hadday iimaan yihiin oy dumar yihiin ishkaal kuma sugna waadix laakiin waxaa la isweydiiyey gabadha muslimadda hadday addoommo raga leedahay kama xijaabanaysa miya mise waa waajib inay ka xijaabato culimmadu labada qowlba waa yidhaaheen ahlulcilmiga qayb ka mid waxay rajaxeen inaanay ka xijaabanaynin waayo waxay yidhaheen nebigu sala allahu calayh wasalam faadumo ayuu wuxuu u keenay radia allahu tacaala canha addoon uu usoo hibeeyey iyadoo sa- sa- faadumana ay xidhan tahay maro ama ay yacni dusha ka huwan tahay maro hadday madaxeeda saarto lugaheedi muuqdaan hadday lugaheeda ku qarso- qarisana ay xaggaa hoose ka soo xidhatana aynu madaxoodu qarsoomaynin markaasaa nebigu sal alla alay slam markuu arkay inay la dhiban tahay ayuu wuxuu ku uhi innahu laysa calayka ba'sun wax dhibi kuma saarna innamaa huwa abuuki wa khulaamik anna aabbaha un baan ahay kana waa addoonkaaguun wax dhibi kuma sugne waxa weeyaan sidii aad u awooddo inaad u xidhato u xidho kadalika umu salama radia allahu tacaala canha waxa ay warisay eh, xadiiska hore abu daa'uud iyo keyrkii baa wariyey sheekh albani waa saxiix buu leeyahy umu salama radia allahu taala canha waxay nebiga ka warisay inuu nebigu yidhi idaa kuna lixdaa kuna muka- mak- mukaatibun haddii midkiin addoona ay leedahay eh, wa kaana cindahu maa yu-addii faltaxtajib minhu hadday addoon addoon leedahay midkiin oo addoonkaasi wuxuu isku xoreeyo uu haysto ha is xoreeyo ha- hana ka xijaabato laakiin mafhuumku muxuu noqonayaa haddii addoonkaas wuxuu isku xoreeyana aanu awoodi karin oo waxa u bannaan markaa inay addoonnimo u adeegsato inay ka xijaabataana waajib maaha saasuu noqonaya mafhuumka xadiisku isaguna mafhuumkiisu saasay u noqonaya marka culimada qaar baa taana sidaa u rajaxay wattaqiina allaha buu yidhi ilaahay ka baqa aayaddan sidaad aragto waxaa ka maqan baynu idhi maxay gabadha ciddii u ah sodog iyo ninkeedu carruurta uu dhalay ee gabadh kale ay u dhashay maalan iyaduna waxa weeyaan kuwaasina inay ka xijaabataa waajibkuma aha waxaa isweydiin leh halkan waxaan lagu sheegin adeer iyo abtitoonna miyaad ku aragtaa ya ha culimada waxay maxaa loo sheegi waayey suuratu nuur miyaa lagu sheegay adeer iyo abtiga maxaa loo sheegi waayey baanu culimada qaar ayay culimadu idhaaheen halkan loogu sheegi waayey culimmadii waxay idhaahdeen adeer iyo abti waxaa loo sheegi waayey oo halkan loogu sheegi waayey inaanay gabadhu ka xijaabanaynin dee gabadha adeerkeeda aabbaheed la dhashay ma geyo maxram buu u yahay nacam kadalika waalidka waa- ee, abtigeed hooyadeed la dhashayna maxram buu yahay hada laa ishkala fi laakiin maxaa loo sheegi waayey waxay culimadu idhahdeen laba sababood midkoodba waa loo sheegi waayey waa mide dee adeerka inankiisu waa gayaankaa soo maaha ya inaade gabadha in adeerkeed soo gayaankeed maaha in abtigeedna Ah, dee waxaa laga baqayaa labadooda inay safiira carruurtoodii u noqdaan oo ay u sifeeyaan carruurtooda dumarkii sida ahlulcilmiga qaar baa kaga jawaabay ah, sida kutubta tafsiirkaba ku sugan طيب وعري سعدي ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال لأنهن إذا لم يحتجبن عمن عمن هن عماته وخالاته من أبناء الإخوة والأخوات مع رفعتهن عليهم فعدم احتجابهن عن عمهن وخالهن من باب أولى آه سعدي وعليهي waxaa loo sheegi waaya adeerka iyo abtiga iyadoo la sheegay dad ka hooseeyaba oo iyagu ka sarreeyaanba dee haddii la yidhi habaryar maxaa dhahayey edooyinka cid ay dhaleen ciddii eddada ay u ahayd yacni gabadhu eddada u ahayd ama ay u ahayd waxa weeyaan habaryartaba haddii aanay ka xijaabanaynin iyo iyadoo la ogayay nasab ahaan inay ka hooseeyaan abtiga iyo cama iyo waxa weeyaan adeerka dee waa min baabi awlaa inaan adeerkana laga xijaabanin iyo abtiga sidaas ayuu leeyahay waxa weeyaan sicdi oo isagu sidaas ayuu u wadaa waxaanu leeyahay waliana mantuuqa alaayati alukhra almusarixa bidikri alcami walkhaal muqadamun calaa ma yufham maxay aayaad kale oo sheegayna waa jiraan buu leeyahay oo ilahay wuxu uhi xurimat calaykum umahaatukum wabanaatukum wakhawaatukum wacamaatukum wakhaalaatukum wa banaatu lakhi wa banaatu lukhti sidaa awgeed maadaama aayaddaasina ay tasriixisay aayaddanna ay tilmaantay cid iyagaba kasii hooseysa oo hablihii carruurtay eddada u ahayd iyo kuway waxa weeyaan habarirta u ahaydba inaanay ka xijaabanayna min baabi awla inaanay adeerkeeda iyo abtigeedna aanay ka xijaaban culimada tafsiirka qaarkoodna sidaa aynu sheegnay waxa ay yidhaahdeen waxaa loo sheegi waayey liana almar'ata taxilu liabnaa'ihima maxaa yeelay gabadhu dee carruurtooda ayay xalaal u tahay fa kuriha an tadaca khimaaraha cinda camiha wa khaaliha deedna waxaa la karhay inay adeerkeed agteeda laabta iyo waxa weeyaan luqunteeda ay ku muujiso ayaa la karhay sidaas ay yidhaaheen waxaana laga baqayaa inay u sifeeyaan carruurtooda waana sida uu shacbi iyo cikrima ku jawaabeen jawaab kalea laga bixiye waxaa la yihi liannahumaa yajriyaani majra alwaalidayn dee labada waalid bay xukun la yihiino dee hooyadaa ciddii la dhalatay inayna inaanay ku geyin waa macruuf aabbaha ciddii la dhalatay inaanay geyaan ahaynna waa macruuf sidaa awgeed maadaama majra alwaalidayn maraya saasaan loo sheegin almuhimtaasina waa sidaas ilahay wuxu uhi in allaha ilahay kaana waxda calaa kulli shayin shay kastaba shahidan mid arkaaya in allaha ilaahay wuxuu yidhi shay kasta oo aad samaynaysaan rabbi mid taalacanaya oo idin og wehiye taasina waxay tilmaamaysaa in ilaahay laga dhowrsado iyo weliba xukunkan waxaa la mid ah umahaatu lmu'miniin waxaa kala mid ah nisaau lmuslimiin dumarka muslimiintu waa kala mid xukunkan xukun iyaga ku gaarama ilahay wuxuu leeyahay ilaahay waa ilahay waxau leeyahy ilahay waxaad samaynaysaan woogi inaad xukunkaa u hoggaansami doontaan iyo in waxa weeyaan aad khilaafi doontaan oo dad gayaankiina ah aad waxa weeyaan aad cawraadkiina ama ziinadiina aad u muujin doontaan ilaahay waa ogyahay sidaas ayuu ilahay leeyahy waa taalacanaya runtii waxaa ka mid a dhibaatooyinka khatiirka ee jira ee mujtamaca iskaga faafay inay gabadhu cidda maxaarim raggaan gayaan rag gayaankeeda ah iska salaanto ama ay la khalwooto ta noocaasina waa mid khatir ah waana mid sharcigu aada iyo aada u diiday waana mid xaaraan ah khatarteedaanay leedahay mafaasid fara badanna waa dhashay mafaasid fara badanna waa dhashay ragga qaarkoodna waxyaabaha ay sameeyaan waa wax laga fiican yahay yacni inay guryaha iska galaan iyadoo waxa weeyaan dad aan maxaarim aana yani dad gayaankoodii ay joogaan inay waxa weeyaan guryaha waktigay doonaan soo galaan cidday doonaanna ugu soo galaan taasina iyana midaan banaanayn weeye ilahay wuxuu yihi in allaha ilahi iyo malaa'ikatuhu malaa'igtiisu yusalluuna waa ku saliyayaan cala annabiyi nebiga ayay ku saliyayaan sala allahu calayhi wasalam yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayow salluu calayhi nebiga ku saliya wasallimuu nabadgelyey nabadgelyeeya nebiga tasliiman nabadgelyo ilahay aayaddan waxa uu ku tilmaamaya in isaga iyo malaa'igtiisu waana waana cibaadun mukramuun waa addoommo aad iyo aada u sharaf badan malaa'igtu waana khalqi ilaahay makhluuqaadkiisa ka mid ah oo aanaynu inagu arag oo ilaahay nuuruu ka abuuray oo ilaahay aan caasiin oo har iyo habeen ilaahay caabuda yusabbixuuna alleyla wannahaara laa yafturuun buu ilahay yidhi laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun buu ilahay yidhi marka malaa'igtaas iyo ilaahay iyo malaa'igtiisuba nebiga sala allahu alayh wasalam waa ku salinayaan culimadu waxay dhaheen asalaa luuqada carbeed waa bimacna duca sidaa ogeed ma waxaa la odhanayaa maxaa lo maxaa lagu macnaynaya ilaahay iyo malaa'igtiisuba nebigu way ku saliyaan salaada ilaahay nebigiisa uu ku saliyaya wa hanaa'uhu cinda almalaa'ika hanaa'uhu calayhi cinda almalaa'ika in malaa'igta uu ka ammaano in ilaahay jala wacalaa mansiladiisa kor uu qaado inuu ilaahay jala wacalaa yani waxa weyaan dikrigiisa iyo maamuuskiisa ilaah kor u qaado wa rafacnaa laka eesh dikrak walihada nebiga sala allahu alay wasalam marka la sheeg ilahay marka la sheego nebigana waa la sheega sala allahu alayh wasalam marka wa hanaau llahi calayhi cinda almalaa'ika sidaas waa la yidhi siduu abu caliyaba yidhi salaatu llahi calaa nabiyihi wa hanaauhu fi lmalaki- fi lmala'i lacla amaa malaa'igtu salligay nabiga ku salliyaan sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan inay u duceeyaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo ay ilaahay khayr oo dhan u weydiiyaan sidaas weeye oyna u istiqfaar waa salaatu lmalaa'ikana muuminiintana ay ku salliyaan malaa'igta iyo nebigaba ay ku salliyaan waa alistigfaar waadducaau lahu sidaa ogeed bu ilahay wuxuu ina faray inay nebiga sala allahu alayh wasalam ku sallino ha ilaahay waxay kaloo ku tusinaysaa aayaddu mansilada iyo sharafta nebigu sala allahu calayhi wasalam ilaahay agtiisa uu ku leeyahay ayay ku tusinaysaa iyo inuu addoommadiisa kuwii ugu khayrka ba yani ugu fadli addoommadiisa kuwii ugu fadliga badnaa ama kuwa aan caasiin oo addoommadiisa ka midihi ay nebiga sala allahu alayh wasalam hariya habeen u ducaynayaan sidaas weeye ardayda qaar ka midoo hurdaan arkaa wa macnaa salaatu lmalaa'ikati calayhi ducaa'uhum waistikfaaruhum lahu waa inuu nebiga sala allahu calayh wasalam yani waxa weeyaan ilaahay u dembi dhaaf weydiiyaan una duceeyaan malaa'igtu saasoo kale s- muuminiintana saasay ugu duceeyaan ilaahay waxaynu aayadda kusoo marnay huwa aladii yusallii calaykum wamalaa'ikatuhu liyukhrijakum min adulumaati ila nuur soo ma wa kaana bilmuuminiina raxiima ama falaanta nebiga sala allahu calayh wasalam la salaamayo ama salaamu salaanta ilaahay nebigiisa uu sallimaayo waxa weeyaan waa inuu aafaad ka nabadgeliyo iyo shar dhammaantii iyo wax kastoo makruuha adduunya aakhiraba inuu xifdiyo weeyaan ahi sidaas weeye ama wahaakada salaamu salaanta ilaahay muuminiinta uu ku salli uu salaamayaana waxa weeyaan inuu ilaahay aafaad iyo shuruur ka nabadgeliyo sidaynu soo marnay taxiyatuhum yowma yalqawnahu salaamun inay nabadgelyo isku salaamayaan wa qaala tacaala aydan salaamun qawla min rabbi raxiim sidaas weeye marka waa sidaas آه إلهي وحو إن فرع النبي كصلينا صلى الله عليه وسلم صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم وحا إلهدين نبي عليه الصلاة والسلام أي ويديين وحوري سا- كعب بن عجرة سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا بخا صحيحين ككتالا نبي أن وحا نويديني أو فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت نبي محمد سيدا الله يدنكو صليا آه الليلة وكبتك فرعين الله يدنكو صليا سيدا الله يدنكو صلينا يا nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi fa ina allaha callamanaa kayfa nusallimu calaykum ilaahay wuuna baray sidaanu idiin salaamayne sidaa laydinku sallinaya qaala nebigu wuxuu uhi qulu waxaad tidhahaan allahuma salli calaa muxamed wacala ali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahim wacala ali ibraahim inaka xamiidu majiid wabaarik calaa muxamed wacala ali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahim wacala ali ibraahim inaka xamiidu majiid ah ma aragta hadda sidaa dhahaa buu nebigu sala allahu calayh wasalam culimaduna waxay sheegeen asalaatu cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam aayaddaa ilaahay uu inagu faray amar weeye walaslu fi lamri maxaa la yidhaahaa waa alwujuub sidaa ogeed waxa waajiba inuu qofku nebiga sala allahu alayh wasalam ku saliyo marka lasoo qaado laakiin awqaad baa jirta salaadda nebigu sala allahu alayh wasalam lagu salinaya iyo saliminka salaanta la salaamaya ay waajibtaa ay waa- ay waajibto awqaad kale oo ay mustaxab tahayna waa jira masaladaana waxaa si mubasata uga hadlay ibnu qayim amaakinta ay waajibka tahay ta ay mustaxabka tahay ta ay waxa weeyaan tahay eh, maxaan dhahaa yani laysku khilaafay ma mustaxaba mise waa waajib ta ay mubaaxa wahaakada waxaa si fiican uga hadlay calaamatu ibnu qayim kitaabkiisa leeyahay jalaa lafhaam fi salaati wasalaami cala khayri lanaam sala allahu alayhi wasalam ayib Aan, waxaa kaloo mashruuca oo qofka muslimkaa looga baahan yahay inuu nebiga sal alla alay sl markuu ku salliyo sidaa ilaahay uu faray salaanta iyo salliga uu uu- uu waxa weeyaan jamciyo oo sala allahu calayhi wasalam uu yidhaho sala allahu calayhi wasalam uu yidhaho asalaatu cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam waa mashruuc fi kulli waqtin waqti kastoo nebiga lasoo qaado waa mashruuc shardina maaha mar kasta inaad salaata ibraahimiyada akhride haddii nebiga lasoo qaado tira sala allahu calayhi wasalam ama calayhi salaatu wasalaam allahuma salli wasalim calayhi aad sidaa tiraa way kuu ansaxaysaa way kuu gudaysaa ah marka fi kulli waqtin waa mashruuc waqtiyada qaarkoodna waa mustaxab waqtiyada axwaal ay waajibtaana waa jira oo ahlulcilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen eh, ataxiyaadka dambe ee salaada yani waxa weeyaan waa waajib in nebiga sala allahu calayh wasalam ataxiyaadka dambe lagu saliyo waajib weeye xaalada ay mutaakid noqotaana waa jirtaa oo ay wa- yani waxa weeyaan uu qofku dembi ka faa'iidaba sida haddii nebiga sala allahu alayh wasalam lasoo qaado uu qof ku saliyi waayo nebigu sala allahu alayh wasalam wuxu uhi albakhiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calayh bakhiil waxaa dhabcaalku waa ninka ag- inta laygu soo qaado igu saliyi waayay buu nabigu alayhi salaatu wasalaam qof wax xaq wax xaq loogu lahaayo waajib ah waajib ku ah diiday baa bakhiil lagu sheegaa soo ma laakiin qof waxaan xaq loogu lahayn diiday ama waxaan yani waajib ku ahayn diiday miyaa bakhiil la idhaha ya ah. nebigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam mar kale raqima anfu rajulin dukirtu cindahu falam yusalli calayh nin buu sankiisu boodhoobay agtiisa laygu soo qaaday ama ha boodhoobo habaarba laga soo qaado ah dabeedna igu saliyi waayey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi dadka waxa ugu bakiilsan ninka agtiisa laygu soo qaaday igu saliyi waaye marka ahlucilmiga qaar baaba yihi maqaamka noocaas ah waa in nebiga sala allahu alayh wasalam marka lasoo qaado lagu saliyo nebiga saliga lagu saliyaa fadli badan bay leedahay fadligay leedahay waxaa ka mid a rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi sida muslim ku taalla man sallaa calaya waaxidatan sala allahu calayhi biha cashra ninka toban jeer igu sal mar keliya igu saliya ilaahay toban jeer buu ku saliyaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ataanii jibriil buu ihi mar kale nebigu calayhi salaatu wasalaam sida tabaraaniyo qeyr ku sugan jibriil baa ii yimi faqaala wuxu uhi man sallaa calayka min ummatika waaxida sala allahu calayhi cashra salawaat wa rafacahu cashra darajaat ninka mar qura kugu saliya ummaddaada ka mid a ama gabadha mar qura kugu sallida ummaddaada ka mid a ilaahay toban jeer buu ku sallinaya o ducaynaya toban derajana ilahay kor buu qaadaya soo fadli cadiima maaha rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay in salliga lagu salliyaa aanay shardi ahayn in qabrigiisa lala dul tago ee ay qof kastaa meeshuu joogo hadduu kaga salliyo ay malaa'igii salligaa gaadhsiinayso taasina waa fadli weyn soo fadli cadiima maa taasi yani nin walba meeshu joogu nabiga kaga sallaya sala allahu calayh wasalam waanay gaadhaysaa salligaa iyo salaadaasi nabiga alayh isalaatu wasalaam rasuulku wuxuu uhi sidaas ku sugan abu daawuud iyo keyrkii laa tajcaluu buyuutakum qubuura walaa tajcaluu qabrii ciida wasalluu calaya faina salaatakum tablugunii xayumaa kuntu nabiga alayh salat slam salaadii salligiinu waa isoo gaadhaya meel kastaa joogtaanba nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu dadka faray maalmaha qaarkood in salligiisa aada loogu dadaalo oo maalinta jimce buu nebigu uhi waa maalin fadli badan maalmihiinana ugu fadli badan ku dadaala fa akiruu fiiha min asalaati calaya salliga ay igu salliyaysaan maalintaa badiyay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam dad markaa salliga ma diidanin ahlu sunnati waljamaca nebiga in lagu saliya ma diidana rasuulka sala allahu calayhi wasalam in loo duceeyey laamaanihii sifaadkiisii waa wanaagsanaa loo sheego ma diidana laakiinse waxay diidan yihiin bidaca ah iyo dalaalaadka ummadda diin looga dhigayo nebiga lagu lifaaqaayo ee lagu dhajinayo ay ka mid tahay mawliidku uu ka mid yahay micraajku iyo waxa weeyaan habeenka la yidhaha isriya micraaj baa la dhaha oya taarikhdiisiiba garanaya taarikhdiisa cid sugan taarikh sugan uu leeyahayba lama hayo in ciidku waa laga dhigto oo marka la yidhaaho waxa weeyaan war ciidahani sharci maaha ama in xaflada la sameeyaa ma banaana ay yidhaahdaan dadka qaarkood inaan saligii nebigay diidan yihiin taasi waxa weeye waa waa yool habaabin weeye mid baa laga sheegaya yani ma mid baa laga sheegay inuu yihi malaa intay mid murmeen ni axmedka maan diidin xaaqda dambaan diiday marka dadka qaarkood waxay u taagantay marka lagu dhaha war waxan ka taga inay meel kale u yaacaan meel kale inay u yaacaan marka waa in lagu dadaalaa saliga nebiga sala allahu alay wasalam khaasatan dalabatulcilmiga waxaanay ahlu sunnati waljamaca sheegeen waxyaabaha ahlu sunnati waljamaca keyrkooda ahlulbidaca ay kaga fadli badan yihiin inay ka mid tahay kahratu salaatihim cala annabiy sala allahu alay wasalam inay maxamed mar kastoo lasoo qaado ay ku saliyaan waa fadiilo aan ahlulxadiiska cidila wadaagin cidda xadiiska nebiga sala allahu alay wasalam ee sunnadiisii yani diraasaynaysa ee dhiganaysa sidaa awgeed waa in qadiyadda noocaasa lagu tanabuho ilahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwii yuduuna allaha ilaahay ina aladiina kuwii yuuduuna allaha ilaahay dhibaayey iyo wa rasuulahu rasuulkiisa dhibaayey lacanahum ullahu ilaahay waa nacdalay fi dunyaa adduunyada ayuu ilaahay ku nacdaloo naxariistiisa ka dheereeyey waalaakhirati buu ilaahay ku nacdaloo naxariistiisa ka dheereeyey wa acadda lahum ilaahay wuxuu u diyaariyo haddaba u diyaarsan cadaaban cadaaba muhiinan wax dulleeya buu ilahay yidhi waladiina kuwii buu ilahay yihi yuuduuna almu'miniina mu'miniinta dhibaayey ee aflagaadaynaayey ragga mu'miniinta ah iyo walmu'minaati dumarka mu'minaadkaa ku aflagaadaynaayey bikayri maktasabuu waxay kasbadeen ay sameeyeen waxaan ahayn oo been iyo balaayo iyo wax aanay ku ku sifaysnayn ku lifaaqaaya ama waxa weeyaan u tiirinaaya ama been ka sheegaaya faqad ixtamaluu buu ilaahay yidhi kuwaasi waxay xambaareen buhtaanan been cad iyo wa ifman buhtaanan been weyn iyo wa ifman dembi oo mubiinan cad buu ilahay yidhi halkan ilahay wuxuu kaga warramaya cidda ilaah iyo rasuulkiisa dhibaysa inay inay inay ilaahay naxariistiisa ka fogeeyey oo ilaah iyo rasuulkiisa maxaa lagu dhibaya ilaahay cidda dhibaysa waxaa ka mida kuwa ilaahay ku sifaynaya sifaad ilaahay uu munazah ka yahay oo aanu u cuntamin oo aanu ilaahay jala wacalaa waxa weeyaan wuxuu ka nasahan yahay ilaahay ku sifaynaya eele ilaahay waa faqiir eele ilaahay wuxuu leeyahay awlaad ee waxa weeyaan waxyaabaha noocaasa ku hadlaaya kuwaasi waxay ka mid yihiin minman yu'duuna allaha caza wajal kuwa ilaahay dhibaaya waxaa kaloo ka mida kuwa ilaahay dhibaaya kuwa cid la caabudaaya ee wixii xaqa uu lahaa cid aan ilaahay hayn siinaaya kuwaas ayaa iyaguna ka mid ah oo soo gelaya ilaahay waxa uu yidhi wa qaalat ilyahuudu cusayr bnu llah wa qaalat innasaara almasiixu bnu llah labadaa qoloba ilaahay carruur buu dhalay bay dhahayn ilahay wuxu uhi dalika qowluhum biafwaahihim iska hadalkoodii weeye yudahi'uuna qowla aladiina kafaruu min qablu waxay shabbahayaan raacayaan kuwii ka horreeye gaalaha hadalka yidhahayn qaatalahum allahu anaa yuufakuun ilaahay waa nacdalay xaggee loo jiidayaa buu ilahay yidhi jala wacala ay xaqa uga u baalmarayaan ilaahay waxa uu sheegay in la idhaha ilaahay carruur buu dhalay inay kabi dembi weeyeyn oo cadiima oo samada iyo dhulalkuba ay ku halaagsami gaadheen uu yahay ilaahay wuxuu yidhi takaadu samaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu alardu watakhiru ljibaalu hadda ha maxaa ka dambeeya an dacaw liraxmaani walada wamaa yanbagii liraxmaani an yatakhida walada waayo ilaahay waa alla qaniya ilaahay carruurna ma dhalin isna cidimay dhalin wuxuu baahi bilaadan u qabaana ma jirto si awgeed ba ilahay aayad kale wuxuu ku yidhi walam takun lahu anaa la yakunu lahu waladun walam takun lahu saaxiba ilaahay xagge sidee baa awlaadi ugu sugnaanaysaa isagoo waxa weeyaan aan saaxibad iyo waxa weeyaan uu baahi u qaba lahayn marka ilaahay qaninimadiisii ayay meel kaga dhaceen kuwaas waxay ka mid yihiin kuwa ilaahay dhibaaya waxay ka mid yihiin kuwa ilaahay dhibaya ka mida kuwa ilahay cidaan hayn la caabudaya maa nacbuduhum ilaa yuqaribuuna ila allahi zulfaadahaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa axada asbaru calaa asbaru calaa adan yasmacuhu min allah cid ka dulqaad badan oo dhib uu maqlayo uga dulqaad badan ilaahay jala wacalaa ma jirto inahum yajcaluuna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yucaafiihim carruur buu dhalay bay leeyihiin oo way caayayaano way aflagaadaynayaan macnaheedu waxa weye carruur buu dhalay xaas buu leeyahay weeye marka ilaahay waxa uu rasuulku wuxuu leeyahay iyagoo waxaa ku hadlaya wax ka daran ayuu ilaahay jala wacalaa haddana arsaaqaya shaafinaya ilaalinaya min raxmatihi caza wajal waxaa kuwaaba kasii daran kuwa maanta faanka ka dhigtay ee waxa weeyaan in ilaaha iyo rasuulkiisa la caayo sala allahu calayh wasalam ilaaha waxaa ku samee leh yacni waxa weeye ayaa ka xun oo iyaguna aan aad iyo aad wax u khariban oo zuura oo gaalnimo ah ku hadlaaya rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi sida saxiixeynka ku saxiixa ku taala bukhaari iyo nisaa'i nebigu wuxu uhi qaala allahu caza wajal kadabani ibni aadam kadabani ibni aadam walam yakun lahu dalik ibni aadam baa ii beeniyey xaqna umay umuu lahayn inuu ibeeniyo wa shatamanii walam yakun lahu dalik waa uu aflagaadeeyey xaqna umuu lahayn inuu aflagaadeeyo amaa takdiibuhu iyaaya beeninta uu ibeeninaya miyaa buu ilahay yidhi faqowluhu lan yuciidanii kamaa bada'anii walaysa awalu lkhalqi biahwana calaya min icaadati waa hadalka ay dadka qaarkood yidhaaheen ilaahay nama soo celin karo oo dibna looma soo noolayn karo taasi dhici mayso ay bacsigii beeninayaan hana ogaadaan buu ilahay leeyay miyaanay ogeyn in abuurka inaan soo celiyaa inay ka fududdahay abuurkii markii hore iyagoon jirin aan abuuray wa amaa shatmu iyaaya buu ilaahay leey cayda iyo aflagaadada ay ilaahay caayaan miyaa faqowluhu itakhada allahu waladan ilaahay carruur buu leeyahy hadalka yidhaaheen weeye wa ana alaxadu samad aladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad waxaa walaalayaal ka mid ah adiyada ilaahay jala wacala la dhibaayo ee waxa weeyaan iyo aflagaadada ilaahay loo geysanaayo waxaa ka mid ah in ilaahay sifaatu kamaalihi la diido sidaa ay sameeyeen ahlubiducu ama mucadila ha noqdaan kuwa ilaahay sifaatba mala yidhi ilaahay astaan ma laha laa magac baanu lahayn walaa sifaat baanu lahayn waxaan magac iyo sifaba lahayn ma wax jiraa ya iyo muctasilada iyo ashaacirada kuwa la midka ah iyo kuwa yidhi ilaahay asmaad iyo sifa kuwa yidhi ilaahay sifaatkiisu waxay shabahaan oo la mid yihiin kuwa makhluuqa ilahi iyo makhluuq waa isku mid kuwaasi dhammaantood ilaahay jala wacalaa waa adiya ayay u geysanayaan naftooda aanay dhibayaan naftooda ayaanay dhibayaan aayaddan qur-aanka ah in aladiina yuduuna allaha warasuulahu lacanahum allahu fi dunya walakhira culimada qaarkood waxay yidhahen waxay ku soo degtay kuwii nb kuwa nebiga sala allahu alay wasalam markuu safiya bintu xuyey guursaday oo khaybar reer khaybar ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam aflagaadeeyey ayaa waxa weeyaan ay kusoo degtay culimada qaarkoodna waxay yuhuud iyo mushrikiin iyo nasaaray kusoo degto dee naqaa'ista aynu sheegayna ilaahay ku sifeeyeen waxay yad ullahi maqluula in allaha faqiirun wanaxnu aghniyaa iyo wixii lamid ah culamada qaarkood waxay yidhaaheen waa waa masalada y- yani u baahan isdultaanke aayaddani waxay kusoo degtay fi lmusawiriin kuwa wax sawira ina aladiina yuduuna allaha warasuulahu lacanahum allahu fi dunya walaakhira ciqaabka u fiirso waxay kusoo degtay fi lmusawiriin kuwa wax sawira ayay kusoo degtay allahu mustacaan suwarka maanta aad mooddo in layska bannaystay ama kuwo gacmo lagu sawiro ha noqdaan ama kuwo kamarada lagu qaado ha noqdaan ama kuwo tiifiya laga duubo ha noqdaan suwarka noocaasihi khatarteeday leeyihiin nebigu sal allahu alay waslam wuxu uhi ashaddu nnaasi cadaaban almusawiruun dadka waxay ugu cadaab xun kuwa wax sawirin nabigu alayh salatu wasalaam dadka qaarkood waxay dhaheen suurad maaha sheekhow laakiin shubhadaa waan ka jawaabi doonaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay inuu ilaahay nacdalay cidda suwar sawirta ee waxsi sawirta laguna odhanayo yani waxa weeyaan naf ku abuura walaysa binaafikhin fiiha mid naf ku abuurayana maaha soo saa ma nabigu calayhi salaatu wasalaam waciiddo shadiid oo aad iyo aada u daran ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam ka sheegay dadyooga wax sawiraya ah man sawara suwara suuratan bu nabi alayh salaatu wasalaam ninka suurad sawira cudiba biha man sawara suuratan fi dunya cudiba biha ilaa yowmi alqiyaama markaasa waxaa la yidhaahaa noole walaysa binaafikin fiha bu nabi alayh salatu wasalaam mid wax ku ku afuufayana maaha oo naf ma gelin karo nacam suwarka noocaas ikhwaani waa kuwa maanta faafay shareecadu maxay u diiday cilal badan baa loo diiday dhowr xikmado badan baa loo diiday dhowr masalaan ka sheegay mid weeyaane waxay wasiilo u tahay shirki iyo gaalnimo ta labaad weeyaane xikamka loo diiday beyt ay suwar yaal u suwar suwar suwar yaaliin malaa'igtuna ma soo gasho ya waana meel uu shaydaan ka qaraabto hadda u fiirso guri malaa'ig soo geliyo khayrka yaalla muxuu yihi ah ta saddexaad weeyaane suwarka waxyaabaa loo manciya waxaa ka mid ah xusni iyo murigo ayay qofka ku abuuraan oo qofka alban meel dhigta markuu kaga soo baxo waalidkii oo waxa weeyaan beri hore dhintay shucuurkiisu siduu noqonaya ma ku farxaya ya waxyaabo badan xikan badan buu shareecad u diiday dadka qaar baa u haysta in loo diiday keliya sheekho waxa weeyaan shirki bay geyaysiinayaan la shirki keliya looma diidin aafaad kaloo badan bay leeyihiin sidaa awgeed baa loo diiday farqina ma kala laha mid kamarad lagu sawiro iyo mid gacan lagu sawiro ta gacanta ha ugu sii darnaatee mid kamarad lagu sawirayo iyo mid t v lagu sawirayo oo camera video lagu sawirayo iyo mid waxa weeyaan lagu sawiraayo anwaacda kale kamaradu far- farqi ma kala laha kulluhaa waa suura dadka qaar baa yidhi sheekhow suurad maaha baashaniye qofka harkiisiioo keliya ayuuma yani qofkiioo sidiisiyaa la soo qaaday ma aha suurad markaa jawaabteedu waxay tahay bilaahi calaykum waxaa ku tiraan dadka sidaa leh magac cayleeda inoo sheega baashaa suurada ee kamarada laga soo saaro ee albanada ku jirta bal soo saaro magaceeda sheeg ku dheh car magac kale ha kuugu sheego shareecadu dee waxay wax ku xidhaa axkaamta magacaan baa lagu xidhaa soo maha axkaamta madad baa lagu xidhaa hebel xukunkaas xukunkaas hebel buu kusoo degay isaguu ku gaarayay miya abadan shareecada waxaa loogu talagalay liyundirakum bihi wayeesh waman balag ilaa qiyaama saaca dadka iman doona marka wuxuu ku leeyahay waa suuraddii hebel markaasuu haddana ku leeyahay suurad maaha inaan tanaaqid ahayn suurad maaha waxay no- noocaasa ha laga dheeraado ilaahayna ha lagaga boqo sidaan hore u sheegayna xaq waxaad u leedahay waajibku saaranna ah gabadha muslimadda ah meesha munkaraadkaas yaalla aynana tegin ilaahayna aada ugu dhowaatid qofka samaynayana laga waaniyo hadduu diidana dee isagaa yaqaana wuxuu aa yani waxa weeyaan ilahay la hortegayo maa calayna ila albalaaq sax wala la waxaan idiin sheegayaa xaqiiqatan kamarada fidyooda ee xafalaadka laga duubaayo iyo aroosyada wallaahi aafaadkay dhaleen ilaahun baa ka sheekayn kara bal suuradii waktigii nebiga sala allahu alay wasalam jirtay suuro guurguurta oo la kala yani waxa weeyaan yani waxyaabo badan bay tan kaga duwanay cajalad keliyaa la duubayaa dhowr kun oo cajaladood baa laga samaynaya ingiriis u dir maraykan u dir merhelaye qabadsii meelka hadhowna waxay gelaysaa gacantii gacan dad kale rag gacmahood bay gelaysaa yaa u baneeyey raggaasi inay dumarkaa daawadaan ma wax xalaal ba xalaal maha waxay ka mid tahay xikamka sharcigu suwarka u diiday ayay ka mid tahay xikamka sharcigu suwarka u diiday ayay ka mid tahay waxaa laga yaabaa kuwo raqabo oo dumar inay arooskaa joogaan oo rag kale ziinadoodii iyo quruxdoodii daawadaan sharciga sharciyeeye taa baneeya waa waa waa nashrun lilfaaxisha in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxisha buu qofkaasi gelaya oo xafaafinaya ilaahay ha laga boqo waxa ha laga digtoonaado dadkaa sameeya yaan loo samayn dadkuwa way samaynayaan aniga maxaa iga galay dee dadku hadhow ilahay cadaabkiisa kaa celin maayaan dadku hadday khamri cabaan ma cabaysaa khamriga deedna dadka cabaya makaa hadhowtu ma kaa saaraysa muxaramku waa muxaram waa in qofku ilaahiisa uu ka baqo oo oo dadka raaligelintiisa iska daayo waxaan idiin sheegaya hablow waxaa beryahan dambe soo baxday dadka qaarkood inay inan la sheekaystaan ama uu guuri kala hadlo waa masale sharciyo bannaan laakiin waxaa laga yaabaa inaanu beledka joogin ama isku meel aanu joogin dabeedna uu idhaa soo suuraddaada iisoo dir internetka waxaa hadda lagaga shaqeeya suuraddaada iisoo dir gabadhii miskiintaadi hadha markay ninkaa suuraddeedii u dirto iyadoo quruxdeedii o dhan bikamili ziinati ah waxaa laga yaaba inaanu guursan suuradeediina magaalada oo dhan uu qaybiyo cid kastu internet ka hayo uu diro maxaa kuu haree sharafa marka wax sharafi kuma hadhin waa inaan la samayn ah waa inaan la samayn wuxuu yihi cikrima cikrima wuxuu yihi aladiina yuuduuna allaha warasuulahu hum asxaabu tasaawiir iyo haadihi nazalat fi asxaabi tasaawiir waaya adiyada rasuulka sala allahu alayh wasalam la dhibayo ikhwaani waxaa ka mid ah beeninta la beeninaayo dagaalanka lala dagaalamaayo xaqii uu sidee laga hor imanaayo dadka oo sunnadiisii loo diidaayo cayda la caayo ee la aflagaadaynaayo ayaa ka mid ah wixii ay gaaladu sameeyeen iyo waxa kuwa iminka noole ay samaynayaan intuba waxay ka mid tahay adiyadaas lagu mutaysanayaan lacnada ilaahay ilaahay ha ka baqaan dad muslimiin sheeganaya oo habeen iyo maalinba yani waxa weeyaan caaya ilaahay malaa'igtiisii caayaaya yani waxa weeyaan rasuulkiisa sala allahu caleyh wasalam caayaya hana ogaadaan inay gaalnimo sariixa tahay qadiyadaas bimujarad qof muslim iyo islaam lagu dhalay oo beled islaam ku koray uu nebiga calayhi salaatu wasalaam ama ilaahay caayu islaamnimada kaga baxaya hadduu ku dhintana gaal dhintay weeye waa in dadka runta loo sheego carruurta nuunuuyadaabaa waxay yaqaaniin ee aan qaan gaarin baa waxay yaqaaniin oo muslimiinta ka mid a qof hadduu diinta caayo ama nebiga caayo in la yidhaha maxay alla u gaaloobay diintuu caay yaa ka jaahila masalada maanta waxayna maraysaa in laysugu faano berihii hore malaa raggaabay dee la odhan jiray iyagaa waxaan sameeya kuwa ragga fasaqadaa hadda dumar baaba la sheegaya almuhim xukunkaasina sidaas weeyaan ilaahay haddii uu tilmaamay inay samad iyo dhulku udumi u dumi gaadheen oo u baabi'i gaadheen in ilaahay la yidha ilmuu leeyahay waxaad mooday ninka ilaahay wax ka sheegaaya ama rasuulkiisii wax ka sheegaaya ama diinta caayaya maxaad mooday waa qabiix waa qubxi halkii ugu dambeeyey wuxuu yidhi ibnu kathiir dadka ilaahay iyo rasuul ilaahay waxau yidhi waacadda lahum cadaaban muhima cadaab wax dulleeyo ilaahay u diyaariyey ilaahay waxa uu aayadda kale kaga warramay in muuminiinta la dhibaa inay xaaraan tahay oo dumarka muuminiinta iyo ragga muuminiinta in la dhibaa inay xaaraan tahay oo aanay bannaanayn in lagu dhibo waxaanay kasban in been laga sheego oo qof muslima zine lagu gano ama waxa weeyaan gabadh muslimada cirdigeeda wax laga sheego iyo sharafteeda ama la caayo oo la aflagaadeeyo ah markuu ku yidhi saxaabi saxaabada ka midii nin ka mid a yacni uu ku ceebeeyey yidhi aryaakay hooyadii madoobay dhashayow nebigu muxuu ku yidhi abu dar inaka maruun eesh fiika jaahiliya inaguna maanta wax ka waaweyn baynu isku caynaa in qofka muslimkaa asal waxa waa cirdu lmuslim waa muxaram dakaran kana untha ma daliil ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam ka xurmati yowmikum hada fi baladikum hada fi shahrikum hada alaslu fi acraadi lmuslimiin wa anfusihim wa amwaalihim wa alxurma sidaas weeye ma bannaano qof muslima in xaqdarro lagu dhigo qofka muslimkaahi xa- waxa muslim caama haddii uu yahay oo aan waxa idinka dhexeeyaa jirin waa xukunkaasi waa sidaas waxaa xukunkaasi uu sii adkaanaya hadduu qofkaa la dhibaya ee muslimka ama muslimadaahi uu qof jaarkaagaa yahay ama uu yahay qof maxay rixim iyo qaraaba idinka dhaxayso uu yahay maantana dadka yaa isugu necab ikhwaani intii qaraabadayd soo ma ha jaarkana nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay inaanu iimaan lahayn qofka jaarkiisu masaa'ibkiisa ka badbaadi waayaan waxa iyo way ka sii darantay marka waxaa ka daran hadduu kala dacninayo wax laga sheegayaa caalim culimada islaamka ee sunnada lagu yaqaano uu yahay taasina kaba sii daran marka waxa weeyaan waa in qofka muslimka ay dadyooga muslimiinta afkiisa uu ka haysto xaalada ay bannaan tahay walaadaba qiibadu ay xaaraan u tahay namiimadu ay xaaraan u tahay xanta iyo namiimaduba ay xaaraan u yihiin iyo qadfiga in qof muslima la qadfiyo oo zina iyo wixii lamida lagu qadfiyo ay xaaraan u yihiin oo xuduud laga waajibiyo waadix hada huwa alasl laakiin asalkaas waxyaabaha qaarkood sharcigu uu baneeyo looga bixi karaa jira sida in qofkan diiniyan looga digayo sida inuu mubtadici oo bidcadiisa laga digayo sida in lagaala tashado guurkiisa ama gabadh guurkeed lagaala tashado xaaladda noocaas waxa bannaan waxaad ku ogtay inaad sheegto laakiin bishardi inaad eesh inaanad xadgudbin waa inaad been sheegin qofka waxaad ka ogtay wax ka badan waa inaanad sheegin ah waa inaanad sheegin ilaahay wuxuu uhi bikayri maktasabu waxaa lagu dhibayaa waxay kasbadeen waxaan ahayn halkaa maxaa ka cad hadday waxay kasbadeen lagu dhibayo oo xad sharciyuu galay laga oogayo uu zinaystay maalan deedna xad sharciyaa laga oogaya ama qof muslim uu qadfiyey ama gabarh muslimada oo muxsanada oo cafiifad uu qadfiyey soo in la jaldiya ma banaana ama qof muslim uu kow kaga siiyey soo in isna la dilaa ma banaana ah marka bikayri maktasabu miyay tahay markaas maya waa bimaa kasabu waa waxay kasbadeen baa markaa lagu lo yani waxa weeyaan eh, wax lagu gaarsiinaya taasuu ilaahay ka soo reebaya faqad ixtamalu buu ilahay yihi ciddii saa samaysaa waxay xambaareen buhtaanan been weyn iyo wa isman mubiinan yani waxa weeyaan eh, beenan geed loogu gab- gabanna waa sheegeen dembi weynna dhabarkay u rigteen buu ilahay ilahay yidhi xaafid ibnu kathiir radi allah raximah llahu raxmatan waasica hadal aada u qiimo badan buu haad aayaddan soo geliyey wuxuu yidhi waxaa ka mid ah wa hada albuhtu lbayin an yuxkaa aw yunqala can ilmu'miniina waalmu'minaati maa lam yafcaluu dad mu'miniina in laga sheego waxaanay samayn waxaanay ictiqaadsanayn waxaanay diin ka dhiganayn dad baa meel walba waxay la taagan yihiin kuwaas elafiyada la yidhaahaa jihaadkay diidan yihiin arrin arrimaad ilaahay ka baqdi jihaadkoo la diidaa gaalnimo wey waxay meel walba la taagan yihiin gaaladay cumalo u yihiin ah, gaalay u shaqeeyaan oo nin gaal u shaqeeyo tawxiidku baaqa xaggaad ku aragtay oo sunnada ooga xaggeed ku maqashay waxay meel walba la taagan yihiin beeno wada noocaas ah dadka qaarkood limaada sunnadaasay ka xun yihiin faafaysa tawxiidkay ka xun yihiin waxay meel walba la taagan yihiin lacag bay dadka ku qaataanoo waxa weeyaan ah, dadka waxay aaminsan yihiin inay gaala yihiin oo waxay yidhaahaan labadeeda waalid xalaal iskuma qabaan waxaa ma maqasheen marna cid diin dhigta waxaa miyay ka maqasheen kullu haadii waxay ka mid tahay waxa ay faafiyaan waxay meel walba la taagan yihiin nimankaasi nebiga sala allahu calayh wasalam ma jeclo sunnadii yani waxa weye salligiisay diidaan hadde bidcadda haddii lagu dhaho salligii baa la diiday maaha salligii ayaa la diiday maaha ah haddii lagu yidhaahdo war muslimiinta in la laayaa ma banaana war qof muslima dhiiggiisa in looga taqarubo ilaahay xaaraan weeye war ficilkii khawaarijta weeye war naar baa lagu gelaya war ma banaana ilaahay baa xarameeye ka daa ma jihaadkaa la diidan yahay haddii lagu idhaaho war niyo maanta gaalada ah dadka ku kaakicinaysa awood uma haysid waxaad iskaga celisana ma haysid muslimiinta aan nimankaa ku carinin iyo kada haddii lagu dhaho oo awood intay yeelanayaanay ma waxa weeyaan tafaruqa ay maanta ku jiraan bal hadda waxbaan idiin sheegaya muslimka afarta afartanka haamood u kala fadhiya ee midba mid iska eegayo ee midba midka kale marka la cunayo aanu dan ka gelaynin ee zinadii iyo khamrigii iyo muxaramaadkii iyo wax dhammaan ay waxaasi dhexdooda ku faafeen ee ribo ku tacaamulaya ee iimaankoodu halka uu taagan yahay la yaqaano ama dadkii muslimiintaha siday maanta naqsul iimaan uu ugu dhacay la yaqaano waar wax ma iska celin karaa nimankaas cumar khadaab baa wuxuu waxaa loo soo diray waraaq ase waxaa lagu yidhi soddon kun baanu nahay saddex kun oo ninna waa hortaag saddex boqol oo kun oo ninna waa hortaaganay madad baanu rabnaa madad yaa ku odhanaya camar ibnu caas radia allahu tacaala canhu waraaq buu u qoray markaasuu yihi saddex ninoo min- nin walba kun u dhigmo ayaan kuu soo diray waxaanaad ogaataa yowm min alayaam kumaanu dagaalamin annaga iyo gaalo tiro kumaanu dagaalamin hase yeeshee nimankaa iimaan ayaanu ku jabin jirnay kagana guulaysan jirnay waxaad ogaataa maalintaad adigu ilaahay caasido iyaguna ilaahay ay caasiyaan idinka iyo ila- iyagu ilahay waa u sinaanaysaa soo soo ma deedna ee qalabada yeelanaya wuxuu ur khadaab yidhi qalabada waxaa yeelanaya kii ku badan war maanta wixii lagu jabi lahaa muslim isagaa samaynaya saxaabada rasuulku uxud maxay ku jabeen quluu liya mukhaalafa waaxida sax imise mukhaalafaynu samaynayna soomaali hore waxaa tiri geed walba in gubta hoos taala bal meel kale ha tegin naftaada eeg imise mukhaalafaynu samaynaynaa maanta war rag baa ilaahay muslimiintii qayb baa ilaahay cid aanayn caabudaysa ma dembi ka weyn baad garanaysaa markaasay haddana ilaahay nasri ka rabaan dadka noocaasi inay guulaystaan waxaa ka horeeya inay iyagu horta mid noqdaan inay iyagu diintoodii iyo iimaankoodii la sugo ayaa ka horeysa laakiin nin cawaamishuu ku jabi lahaa dhammaanteed haya dagaal baan gelinayaa macnaheedu waxa weeyaan cagta ha la mariyo saas weeye waxa uu yihi xaafid ibnu kathiir dadka noocaasi aayadda waa soo gelayaan الذين ينقلون عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوا على سبيل العيب والتنقص لهم ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد وحدتك وقبض أنا سوق لي والكفرة بالله ورسوله تدك إلهي رسولك سبيني ثم الرافضة ده أنه واحد سوق لي يعني من كان رافضة ده لينا أقوى ما أنت الشعاية لينا الذين كواسوا يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله به كواسوا الصحابة النبي عاية ولا ويردوا بين ويقالوا بين تدك كوي فاسق سناوي هاي صالح wayasifuunahum binaqiidi maa akhbar allahu canhu oo ku sifaynaya ilaahay wuxuu ka warramay waxaan ahayn ilaahay wuxuu ka warramay inuu ka raali noqday oo nebi saxaabada rasuulka sal allahu alayh wasalam oo waxa weeyaan janno ugu bushaareeyey oo ay nebiga calayhi salatu wasalam hiil iyo hooba islo ag taageen oo ay uu janno ugu yaboohay oo ay wanaag dhammaantii sameeyeen oo ay ummadda ka khayr badan yihin iyaguna waxay leeyihin kafare ridoobay bay ahaayeen ah khayr may lahayn diintii nebigay qariyeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan waa يعني وحي وشيغا دن واقريه فقد اخبر الله انه قد رضي عن المهاجرين والانصار ومدحهم سمعها وهؤلاء الجهلة الاغبياء كوا جهلة الدغماه يسبونهم وينقصون- ويتنقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه ابدا وعن اول قد شيغنا وكشيغيا عايشين لي انسانيه بهد رضي الله تعالى عنهم ابو بكر وعمر بي وحي لي اللهم لعن داقوتي قريش وجبتيهما ما مقشي وحس يا salaad salaatulacno la yidhaah oo abubakar iyo cumar lagu caayay inay tukadaan fahum fi lxaqiiqati buuri ibnu ibnu kathiir mankuusuu alquluub quluubtooda xagga kale ilaahay u rogay yadumuuna almamduuxiin wa yamdaxuuna almadmuumiin marka kuwaasina waa kuwa aayadda soo gelaya ayay ka mid yihiin cid kasta oo qof muslima dhibta xaq darro ku dhibtaan soo gelaysa ilahi wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii yaa ayuha nabiyu nebiyow qul waxaad tidhaahaa liaswaajika dumarkaaga waxaad ku tiraa wa banaatika hablahaaga waxaad ku tiraa wa nisaa'i lmuuminiina muuminiinta duma- dumarka muuminiinta waxaad ku tiraa yudniina ay liyudniina ha xidhaan oo ha ku sii daayaan calayhina jirhkooda min jalaabiibihina jalaabiibtooda ha kusii daayaan daalika taa- ina- taas- taasi ayaa adnaa u dhow an yucrafna in la barto oo la garto oo inay dad cafiifaada oo waxa weeyaan dhowrsoon yihiin loo garto oo falaa yuudayna aan la dhibin wa kaana allahu ilaahay ilaahay wuxuu ahaa yahayna ahaana doona ghafuuran raxiiman alla naxa dembi dhaaf badan oo wixii hore idinka dhacee dembiga ilaahay waa idin dhaafaya ah raxiimna weeyaano ilaahay axkaamtan uu jideeyey dhammaanteed raxmay idin tahay oo waxa weeyaan waa idinku naxariisanaya ilaahay waxa uu nebiga farayaa sala allahu calayh wasalam inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarkiisii iyo hablihiisii sharafta badna ee uu dhalay iyo dumarka muuminaadkaa dhammaantood in la faro inay jalaabiib qaataan jirhkooda dhammaantood ay ku sii daayaan mara asturta laga bilaabo cidhbaha ilaa iyo madaxa min jalaabiibihinna waa sidaas ilaahay waxa uu leeyahay waxa ay taa ka faa'iidayaan waa in la garto inay cafiifaad yihiin oo ay dad dhowrsoon yihiin oo ay kuwo xora yihiin oo ah xaraa'ir ah oo cafiifaad oo dhowrsoon oo zine ka dhowrsoon oo aan dad waxa weeyaan saqajaannimo iyo xumaan yaqaano aanay ahayn oo falaa yu'dayna aan la dhimin buu ilahay yidhi. walihaada waxay ka mid tahay xijaabka oo la qaataa fawaa'idda laga helo waxaa ka mid ah oo amarka ilaahay loo hoggaansamo in ilaahay jalla wacalaa gabadha uu dhowro oo uu ka dhowro dadyago xunxun oo aanay hunguraynin ilaahay bay ka xishootay oo waxay asturtay ilaahay wuxuu uu faray inay asturto ilaahayna wuxuu a- addoommadiisa qulubtooda oo gacmahooda kuma- gacmihiisa kuma jiraan ilaahay wuxuu ka dhowrayaa ka ilaalinaya oo dadka dhexdooda u dhigaya in la xishmeeyo ah waxaad arkaysaa markaad aragto kuwa waxa weeyaan yani waxa weeyaan ilaahay caasiyey ee jilbaabkii ka tegey cid walba waa hoomaayeysa cid walbana yani waxa weeyaan eh, waa hunguraynaysa laakiin inanu ilaahay ka xishootay oo libaaskaa sharcigaa xidhan dhammaan cidda fasaqa ah waxa weeyaan agtooda waxay ku leedahay xurmo falaa yu'dayn fawaa'idda xijaabkay ka mid tahay xijaabkaasi walaalayaal sifaadka uu leeyahay waxaa ka mid ah waa inuu noqdaa libaas saatir ah waa oo jidhka dhammaantii astura oo maaha siday dadka qaarkood sameeyaan dee in goonno la xidho a reer burca waxay yidhahdeen ha iga baqan dhib badana in kaa la xidho maaha oo gabadha jidhkeedii badhna ay asturtay in ay muujiso waxay aan taa ka duwanayn oo aan xijaab sharci ahayn inay gabadha wejigeedana niqaabato jidhkeeda qaybta sarena ay ay qariso tafuhuna u banaanaadaan taasina iyana xijaab sharciya maaha ah dadka kale qaar malaa dadka qaarkoodna maqaasid kalaa bay u sameeyaan almuhim libaas saabiqa waa inuu noqdaa waa inuu noqdaa libaas samiik ah oo qara leh oo qariya gabadha jidhkeedii waa inaanu noqon shafaaf wax laga dhex arkayo ah dharka qaarka waxaa ku sheegtaan beer qariya soo maa laakiin waa cagsiga isamka soo maa isamka waa cagsiga xaqiiqadu waa sidaas tadliisan bay dadka qaarkood saa ugu sheegeen nebiguna wuxuu sheegay dadka qaarkood in iman doonaan khamriga magacaan magaciisa ahayn u bixin doona oo maxay odhan doonaan waa biir bilaa dembi iyo sharaabu raaxa iyo wax noocaasay ku sheegi doonaan ma aragta hadda beer qariya maawa beer muujiya xaqiiqadu waa sidaas marka waa inaan marada noocaasa jilbaab laga dhigan aanu jilbaabku nooca ahayn waa inaanu dayiq ahayn oo waxaa laga yaabaa inay maro qara la noqoto laakiin dayiq oo cidhiidhiya oo gabadha jidhkeedii xaraf xaraf u sifaysa dee taana waxba uma qarsoona waa inaanay noqon maro la xardhay oo iyadoo lafteeda boqol nooc loo la qurxiyey oo dee ziino qari baa lagugu lahay hadduu isagiiba ziinaya maxaad qarisay isagiiba hadduu ziino yahay maxaad qarisay waxay yidhahdeen dadka qaarkood jilbaabna xidho xaraganaa ka tegin soo maha ayib ma aha macnaheedu sida dadka qaarkood in laga yaabo inay ka fahmaan maaha in la leeyahay maro maro yacni uu ka muuqdo yani dulli badani ka muuqdo xidho la sidaas maaha maro nadiifa oo sharci yani waxa weya inuu qofka muslimkaah nadiif noqdaa waa shay mashruuca ilaahina wuu jeceliyay in allaha jamiilun yuxibu ljamaal laakiin ma aha in marada ta ugu qurux badan inta laga soo gooyo jalaabiibta la xidho oo iyada lafteedu ziino noqoto waadix kalaami haada ayib waxa waajib ku ah gabadha muslimadda maaha intay jilbaab xidhato inay sida ragga canqawiyada geyso ama meel ka sarreeya jilbaabka joojiso waajib waxaa gabadhu inay jilbaabkeeda taa sa- laba taako ama waxa weeyaan wax ku dhow dhow inay inuu dhulka dhulka gaadho dadka qaarkood waxay yidhaaheen inay hablaha wadaadadaa ku caayeen oo yidhaaheen dhulkay xaaqaan hadalka noocaasi waa istihzaa khatar ah qofka o samaynaya haddii uu ogyahay inay sharci tahayna uu ku gaaloobaya waa shariicu ku dheeldheelaya umu salama radia allahu canha markuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam man jara thawbahu khuyala ninka j- maradiisa u jiida buu nebigu alayhi salaatu wasalaam istus ilaahay jala wacalaa waxa weeyaan waxa uu Mhm. Ah, man jara thawbahu khuyala lan yundur illahu ilayhi yowma alqiyaama markuu nebigu yihi ilaahay ma eego ninka istus u jiida mara yani waxa weeyaan marada uu xidhan yahay ee isaarka uu guntiga guntiga u ah ayaa umu salama waxay tidhi fa kayfa tasnacu nisaabu biduyuulihinna nebi maxamedow dee rag iyo dumar waxaanu naqaanaa qaacidadaanu haysanaa waxa weeye in wixii ragga loo sharciyey dumarka noo sharciyeysan yihin soo ma oo isku axkaamta wadaagaan ilaa wixii sharcigu ku kala fasliya mooyaane dumarkuna ma saasay yeelayaan bay tiri markaasuu nebigu sal alla alay slam wuxu uhi yurkiinahu shibran taakay taakay canqawyada dhaafsiinaya markaasay waxay tidhi idan tankashifu aqdaamuhunna hadday taa ka dhaafiyaan dee markay tallaabsadaan bay gomadahooda muuqanayaan markaasaa nebigu wuxu uhi yurkiinahu diraacan dhudhun bay sii daynayaan walaa yazidna calayka ziyaadin maayaan waana xadiis saxiixa sidaa awgeed markii nabiga lagu yidhi sal allahu alay wasalam rasuulka hadduu dhulku ooqayan aan soo maro oo meelahaan yacni aan daahirayn aan soo maro maxaan yeelaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu kuhi yudahiruhaa maa bacdaha dhul kaloo nadiifa soo ma maraysaa dhulkaa kale nadiiftaad maraysaa daahirinaya waa sharci dumarka u gaar ah ah xukun sharciya weeyaan sidaa awgeed taa waa inay gabadhu ku baraarugsanaato dadka qaarkood waxay sameeyaan wixii la ysku khilaafana mas'alada waxay qaataan xagga xoogga badan xagga waxa weeyaan adag ee shiddadu ku jirto oo madalan tusaalahaan gabadha wejigeeda ma qaranaysa mise ma qaranaysa waa la isku khilaafay waan sheegi doonaa laakiin waxaa laga yaabaa gabadhaas inay niqaab qaadato oo ay masalada xagga shiddada ka raacdo laakiin tii la isku waafaqsanaayo inay lugaheeda qarisa ah ay ay muuqdaan mayna dhib ahayn in shaygii mukhtalafka ahaana aad xagga adag ku dhegto kii muttafaqa mujmacun calayhi in la asturo ahaana aad waxa weeyaan faraa ka qaato waa cagsi masalada ku saabsan wejiga miyaa la asturaya mise lama asturaya culidu isku khilaafin yihin raajixa masaladaasi waxa weeye alraajixu fi hadi lmas'ala waa inay wejigu cawro yahay waajibna tahay in la asturo hada huwa sawaab fi lmas'ala khilaaf badanna masalada uu ku sugan yahay fitanka maanta joogaana wax badan bay kuu sheegayaan waay dalika adna an yucrafna falaa yu'dayn wa kana allahu gafuura raxiima ayib waaya ilaahay wuxuu yidhi lain lam yantahi lmunaafiquuna buu ilahay idhi hadday munaafiqiintu ka reebtoomi waayaan waxay samaynayaan iyo waladiina kuwii fii quluubihim quluubtooda maradun xanuun ku sugan yahay quluubta ka buka iyo walmurjifuuna fi lmadiinati kuwa magaalada degan ee dadka dadka waxa weeyaan argagax gelinaya almurjifuun fi lmadiina waxa weeyaan waa waa kuwa dadka fazaca iyo argagaxa ku abuuraaya ee bacda ku xidhaaya ee waxaan jirin u sheegaya war cadow baa idin galay war waa laydin baabiinaya war waxaad difaaci kartaan maaha war muslimkii waa laga adkaaday isdhiida waxa weeyaan war muslimiintu maanta waxba iskama celin karaan waxa waxaad kuwa murjifiinta noocaasa ee coljabiyeyaasha ah a ee cigaalow col hortiijabay ay sheekadoodu tahay kuwaasina saddexdaa qole buu ilaahay yidhi haddii ay dayn waayaan waxa ay wadaan ilaahay miyuu sheegay waxa waxa laga reebayo miyaa la magacaabay hadday qowlkay sameey hadalka ay leeyihiin ama ficilka saa lama qaydin lama odhan lain lam yantahi lmunaafiquuna can qawlihim kada can ficlihim kada lama odhan maxay faa'idanaysaa markaa in waxa ay samaynayaan oo dhan ay baatil tahay soo ma macmuulka la gooyey maxay faa'iidaysaa eesh yufiidu lcumuum hadihi waa qaacida min qawaacid altafsiir haddaad si fiican u fahanto wax badan bay ku anfaci waayo ilahi wuxu uhi saddexdaa qole hadday waxay samaynayaan dayn waayaan lanuqriyannaka bihim kugu sallidnay oo kugu sallidnay bu ilahi uhi uma dabadeedna marka lagugu sallido ee lagu banneeyo lagu dhaha shaqo ka qabo laa yujaawiruunaka fiiha madiina kugula jaari maayaan ilaa qaliilan in yar mooyaane ilahi wuxuu uhi malcuuniina kuwa la nacdalay weeye oo naxariista rabbi laga dheereeyey aynamaa huqifuu meel kasta oo ay istaagaanba ukhiduu aynamaa huqifuu meel kasta oo ay istaagaan oo laga helo ukhiduu waxa weeyaan waa kuwa la qabanayo ay aynamaa ayu makaanin wujudu ukhiduu wa umsika bih meel kasta istaagaan oo laga ay tagaanba kuwa kuwa la kuwa la qabanayo wey waqutii ukhiduu waa la qabanoo waqutiluu waa la dili taktiilan layn baa la layn sunat allaahi fi ladiina khalow buu ilahay yihi hiya iyadu sunat allaahi sunnadii ilaahay iyo ilaahay jidkiisii weeye fi ladiina khalow min qablu kuwii iyaga ka horreeyaba saasaa loola dhaqmay oo shaqo looga qabtay walan tajida lisunati illaahi tabdiilan ilaahay sunnadiisa iyo sharcigiisana wax bedela iyo waxa weeyaan takyiira oo arki maysid buu ilahay yihi jala wacala nacam halkan ilaahay wuxuu kaga waramayaa munaafiqiin iyo xaalkooda iyo inay waxa weeyaan meel kastaba khayrlaawayaal inay yihiin ilahay wuxuu qur-aanka ku yihi hadday munaafiqiini waxa ay samaynayaan ka reebtoomi waayaan oo maxay ah ummahaadka muuminiinta ay caayayaan muuminiinta ay dhibayaan aswaajta nebiga sala allahu alayh wasalam inay wax ka sheegayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada ay lugoynayaan ilaahay iyo rasuulkiisa khiyaamada ay khiyaamaynayaan yacni waxa weeyaan lugooyada noocaasa walmunaafiq isagaa ka xun gaalka isagaa gaalka ka xun munaafiqu isagoo le laa ilaha illah maxamed rasulullah safka ku jira muslimiinta tukanaya huwa aqbax min alkaafir kaafirka asligaabaa dhaama waayo dee kaafirka asligaa inuu cadow yahay halkaasay ka caddahayo waxba isuguma kin jiraan soo soo ma laakiin munaafiqu waa ninaad muslim u haysato oo kuu wareegaya kuu maleegaya masaa'ib kuu maleegaya soomaalida maxay tihi tuugo kula taallaa tabtaa ma weydo waa tuug kula yaalla ayib lain lam yantahi waa sidaa ogeed baa ilahay qur-aanka wuxuu ku sheegay inay cadaabka ka inay ka cadaab xuyiin gaalada ina almunaafiqiina fi darki alasfali eesh min annaar walan tajida lahum nasiiran gaalada kalaa ka sarraysa waxay ku tusinaysaa qubxigooda ilah wuxuu ihi hadday nimankaasi waxay samaynayaan ka hadhi waayaan waladiina fii quluubihim maradun culimadu waxay dhahaan ma waxa ma munaafiqiinta laftooda ah oo waladiina fii quluubihim maradun ma koox kaloon munaafiqiin ahaynba mise waa munaafiqiinta laftooduun culimada qaar baa waa munaafiqiinta laftooda waayo dee xanuun baa hayo way xanuunsanayaan oo way shakisan yihiin oo rayb iyo shaki iyo gaalnimo ayay hoosta ku qarsanayaan marka qalbigay ka bukaan soo soo maha maradkuna laba laba qaybood buu ku dhacaa imaa maqaarku ku dhacaa wa imaa bogga iyo yacni qalbiga ayuu ku dhacaa waadix waxaana xun xanuunka qulubta ku dhaca xun culimada qaar baa waladiina fii quluubihim maradun munaafiqiinta laftooda loo jeeda laakiin warkaasi saxiix maaha limaada munaafiqiin ilaahay hore uu sheegay qoladana wuu ku cadfay culimaduna waxay dhahen alaslu fi lcaطfi ataqaayur qorta qaacidada alaslu fi lcaطfi ataqaayuru laba shay haddii laysku cadfo macnaheedu waxa weeye labadaa shay ee laysku cadfay laysku xiray ee xaraf xarafka xarfo cadfigaa laysugu xiray sheekho way kala duwan yihiin haddaan ku dhaaho jaaa zaydun wa camrun zayd iyo cumar baa yimi ma laba qof baa mise waa hal qof keliya waa laba qof marka alaslu fi lcadfi waa maxay ataqaayur waa inay kala duwan yihin sidaa ogeed waladiina fii quluubihim maradun munaafiqiin baa lagu cadfay wow baa loogu cadfay idan waa inay kala duwan yihin ilaa in munaafiqiin laba jeer la sheegaa faa'iida kuma jirto waadix qaacido kala qabo waxaa tidhaahaa xamlu lkalaami xamlu lkalaami cala ta'siisi xamlu lkalaami cala ata'siisi awlaa min xamlihi cala altawkiidi xamlu lkalaami cala ata'siisi bisiin waa laba siin cala ata'siisi awlaa min xamlihi cala altawkiidi haddaynu nidhaahno lain lam yantahi lmunaafiquuna waladiina fii quluubihim marad haddaynu nidhahno waladiina fii quluubihim marad munaafiqiinta laftoodii wayaan macnaheedu waxa wey hadalkii horun baynu akidaynaa soo ma in hadalka hore la akido iyo in hadalka dambe hadal macno cusub sida laga dhigo labada waxaa mudan inaan in hadal macno cusub sida laga dhigo waadix macnaheedu muxuu noqonaya waay waladiina fii quluubihim maradun waxa weeye waa qaar aan munaafiqiin ahayn laakiin quluubta ka buka oo maradu shahwa quluubtooda ku jira oo shahwadooda qaalibka ahoo xumaanta iyo faaxishada iyo zinaday jecel yihiinoo waxa weeyaan dumarka muslimaadka ah ayay meelaha jidadka u galaano waxa weeyaan afcaasha noocaas ee xun bay ka shaqeeyaan ilahay wuxuu leeyay labadaa qolo munaafiqiin iyo qoladaasi waa inay warka ka hadhaan munaafiqiin iyo fasaqo soo hadal mufiida maha marka ilahi wuxu uhi hadday nimankaasi sidaa sidaa ogeed baa waxa salafka qaarkood ay ku fasireen dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn waxaa waxaa taasaa u mudan inay kuwa zunaadda ahi garowsadaan inay kuwa cafiifaada ay yihiin oo xor ah oo dhowrsoon oo aan zina waxa weeyaan qabin ayib waay dalika adna an yucrafna falaa yu'dayn saa awgeed baa cikrima iyo keyrkii waxay dhaheen aayad waxay kuwa la leeyahay way ka dhowrsanayaan oo way iskaga jeesanayaan oo dumarka xijaaban ee jilbaabkii sharcigaa sita u banbixi maayaan waa kuwa zunaada marka kuwii buu ilaahay sheegaya ilahay wuxuu leeyahy waladiina fii quluubihim marad kuwa qalbiga ka buka ee shahwadoodu qaalib ka noqotay iyo yani waxa weeyaan calooshooda iyo farjigooda la ciyaara kuwaasi hadday labada koox kooxda iyo munaafiqiintu ka hari waayaan waxay samaynayaan waalmurjifuuna fi lmadiinati kuwa dadka muslimiinta ah dhiilada la dhex wareegaya ee maxay leh wallaahi muslimku waxba iskama celin karo haye waxa weeyaan gaala maanta way naga awood badan tahay waayahay warniyo inaynu isdhibnaanay loo qaatay waxba iskama celin karno kuwii kuwii lahaa weeyaan ina buyuutana cawra wamaa hiya bicawra wayna kala duwan tahay inuu qofku sidaa u niyad jabo iyo inuu qofku idhaahdo war muslimiinta waa in maanta la gaadhsiiyaa heer ay diyaargaroobaan oo ay dad jira noqdaan oo maadiyan iyo iimaaniyan iyo caskariyan iyo ciidan ahaanba loo dhiso way kala duwan tahay sooma ayib ilaahay wuxuu yidhi hadday sidaa samayn waayaan waa kugu diraynaa waanu kugu salidaynaa hadday warkaa ka hadhi waayaan dabadeedna inta lagugu diro ayaa lagu banayn inaad shaqo ka qabato culimmadu waxay idhaaheen arrintaas miyay dhacday oo nebiga sala allahu calay wasalam miyaa loo fasaxay munaafiqiin inuu laayo oo uu fitir faatir u qaado sidaa miyaa loo fasaxay nebiga sala allahu alay wasalam culimmada qayb baa waxay idhaheen haa waa lagu saliday oo rasuulka sala allahu alay wasalam taasi way dhacday culimada qaar baa laakiin sawaabku waxa weeyaan inaanay taasi dhicin oo nebiga calayhi salaatu wasalaam tahdiid bay ahayd tani tahdiid iyo waciid ayay ahayd laakiin may dhicin in nebiga lagu yihi munaafiqiin lah bal nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo og munaafiqiin ayuu waxa weeyaan iska daayey saxaabadiisa qaarkood markay yidhaahdeen munaafiqa aan dila nebi maxamedow nebigu calayhi salaatu wasalam wuxuu yihi kada ha dilin limaada laa yataxadathu annaas ana muxammadan yaqtulu asxaaba yani dadku ku sheekaysan nebi maxamed dad dadkii raacay buu leeyay ama ninka intii raacayba sukuumay ayaad naxariis ka sugaysaa ayaad doonaysaa inaad raacdo war diintaa ha geli hadduu cid raxmad u hayo intii raacduu dayn lahaa sow islaamka dad badani kagamay kagamay giigeen oo dad badani kagamay infiraareen oo kagamay carareen nebigu calayhi salatu wasalaam wuxuu saxaa munaafiqiintii farahu ka qaaday ma laynin si aan mafsado ka weyn ugu dhalanin bal hadda hadalkaa walaalayaal u fiirsada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam munkar uu arkayo ayuu ka tegi jiray si aanu uga dhalanin munkarka xumi waxaa ka mid a munaafiqiintu nebigu caynan u yaqaanay hebel hebel hebel buu u yaqaanay ilahi wuxuu ihi wa min ahli lmadiinati maxay aayaddu qoranta wa miman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wa min ahli lmadiina maradu cala nifaaqi bu ilah yihi kuwa idinku hareeraysan ee hareerihiina degan iyo kuwa madiine idinla joogaba munaafiqiin baa ka mid a maradu cala nifaaqi gaalnimada iyo nifaaqay ku xoodxoodheen aimay ku yihiin bu ilah yihi laa taclamuhum naxnu naclamuhum baa lagu yihi nabigu alay slat garan maysid annagaa garanayna marka nebigu munaafiqiin oo dhan mu wada ogeyn qaarkood buu ogaa waana kuwii xudayfe u sheegay radia allahu tacaala canhu waadix hada alkalaam rasuulku muxuu u layn waayey wuxuu u layn waayey wuxuu ka baqay in munkar ka xumi ka dhasho oo maxay ah nebi maxamed shaki kagamuu jirin cabdullaahi ibnu ubay ibnu saloon inuu munaafiq ahaa laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu u dili waayey si aan dadku u odrhanin oo aan diinta looga infiraan loohan waa ma ninka intii raacay laayay baad raxmad ka sugaysaa wallahi hadduu faa'ido cid u hayo intan buu dayn lahaa so ummad badan islaamka kama infiraarteen munkar ka xun buu nebigu ka cariyay waxaa la mid ah biikhtisaarin shadiid rasuulku sala allahu alayh wasalam asnaamtii kacbada dhex taallay faruhu ka qaado kacbada oo waxa weeyaan qalad u dhisnaydna nebigu calayhi salatu wasalaam markuu qabsaday ma duminin oo wuxuu ka baqay hadduu kacbada dumiye in la dha makanbaa nebiya marka kacbadii dumiyey al war kan dadka diliga ugu sheegina saasuu ka baqay nebigu alayh salatu salaam lawla yaa caaisha lawlaa ana qawmaki xadiidu cahdin bikufrin xadiidu cahdin bijaahiliya aw bikufrin lahadamtu lkacba wala banaytuha calaa qawaacid ibrahim nabi alay slam haddaanan ka baqayn reetolka inay gaaloobaan oo diinta in badani ka yaacdo oo ladhaa ma ninka kacbadii dumiyey ma tuu ilaahay difaacay ninka dumiyey wallaahi baanu kani nebi ahayn haddaanan taa ka baqanaynin kacbada waa dumin lahaa sidii sawaabka ee loo dhisan u dhisi laha bu nebigu alay salatu slam maaday qaacidada noocaasi fikiga noocaasi maanta mee dad badan oo inay islaamka u shaqaynayaan sheeganaya baa wax islaamkii umam lagaga infiraarinayo islaamkii lagu caayay usoo jiidaya oo sumcaddii islaamka ku ciyaaraya waay marka culimadu waxay dhaheen nebigu calayhi salaatu wasalaam ma laynin ma laynin nebiga calayhi salaatu wasalaam qaarkood waxay way way way tacniyeen xataa yani isagay wax ka sheegay rasuulka alayh salaatu wasalaam kii lahaa soo ma garanaysaan ilaahay baan ku dhaartay hadihi qisma ina hadihi la qismatun ma maa cudila fiiha waa waa qayb qaybintan uu nebi maxamed wax qaybiyey aanu ku cadaalad samaynin kuwii nebiga calayhi salaatu wasalaam ehelkiisa zinada ku ganaysa munaafiqiin qaarkood midi may ahayn dee nebigu alay sala slam ma laynin ma laynin sidaa awgeed aayaddan culimadu waxay dhaheen waciid iyo tahdiid bay ahayd laakiin may ahayn may dhicin oo waxa weeyaan nebiga inta loo fasaxay rasuulku sal ly sl ma layn sida awgeed islaamnimada haddii waxa waxa sharcigu yahay haddii qofka munaaf sharcigu waxa weeyaan dee nebigu sharcigu maanta ku- ayuu dadka munaafiqiinta ku ogaa laakiin maanta inagu inaynu ogaanay may suurtagaltay sidaa awgeed dadka maxaa lagula dhaqmayaa calaa dawaahirihi wixii ka muuqdaa lagala dhaqmaya wixii wanaag muujistana wanaaggooda waa lagula dhaqmaya sunniya islaamnimo iimaankiisu ma dhab ma mise dhab maaha isagiiyo ilaahay ba u taalla waadix hada alkalaam waay ilaahay wuxuu yihi sunnat allahi fi aladiina khalow min qablu tilka taasi ama haadii tani sunnat allahi fi aladiina khalow min qablu waa sunnadii ilaahay iyo wadadiisii iyo dariiqadii iyo sharcigii uu sharciyeeyey ilaahay jala wacala ee waxa weeyaan kuwii idinka idinka horreeyeyba sidaas ayaa loola dhaqmay fi aladiina maduu min qablu min alumam fi iqaaci alcuqubaat fi lmunaafiqiin wamarda alqulub ayib walan tajida lisunati illahi tabdiilan marka sunnada ilaahay shar- sunna sharciyana way noqon kartaa sunna kowniyana way noqon kartaa ilahay wuxuu yihi yasaluka annaasu dadku waxay nebi maxamedow ku weydiinayaan can isaacati saacadda iyo qiyaamu wakhtiga u dhacayo qul waxaa tidhahaa inamaa cilmuhaa cilmigeedu wuxuu ahaaday uun in cindallaahi ilahay agtiisa qiyaamuhu wakhtigu dhacayo ilaahay uunbaa og cid kale ma oga wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey nebi maxamedow lacalla saacata in laga- inay saacaddu takuunu qariiban inay mi- dhowaan dhacayso maxaa ku ogeysiiyey wamaa yudriika maxaa ka ogeysiiyey ma ogide lacalla saacata in laga yaabo saacaddu takuunu qariiban inay qiyaamuhu dhowaan dhacdo maxaad ka og tahay waxba kama ogide ina allaha ilaahay lacana alkaafiriina gaalo waa nacdaloo naxariistiisu ka dheeray wa acadda lahum saciira naar huraysana waa u diyaariyey khaalidiina fiiha abadan xaala xaala kownihim ay yihiin khaalidiina fiiha kuwa ku haaraya abadan weligoodba waa ku jirayaan ka bixi maayaan laa yajiduuna buu ilaahay yihi heli maayaan weliyan cid cid cid ilaahay ka soo weliyan cid u nusraysa heli maayaan oo u gargaarta walaa nasiiran cid taakulaysa oo wax u tartana heli maayaan laysa lahum muqiithun cid u gargaartiya walaa maciinun yunqiduhum min annaar naar ka badbaadiya ma haystaan ha yowma maalin bay ku waarayaan yowma waa dar- waa jaara majruur xaggee lagu tacallujinaya khaalidiinadaa lagu tacallujinaya yowma maalin bay naarta ku waarayaan tuqallabu la gedgedinaayo wujuuhum wejiyadooda fi naari jahanamo dhexdooda lagu gedgedinaayo sidaa waa la yidhi waxaa la yidhi yowma acadda waa u diyaariyey naartaa saciirada acadda lahum saciiran saciiruu u diyaariyey yowma maalin buu u diyaariyey tuqallabu wujuuhum wejiyadooda lagu gedgediyaayo fi naari jahanamo dhexdeeda waxaa kaloo la yidhi yowma maalin khaalidiina fiihaa way- laa yajiduuna heli maayaan weliyan walaa nasiiran labada midna heli maayaan yowma maalin heli maayaan tuqallabu wujuuhum fi naar saddexda weji waa banaay waadix ah yaquuluuna waxay odhanayaan buu ilahay yihi markay xaaladdu ku adkaato ama yaquuluuna xaalay leeyihin yaa laytanaa hoognaye atacna allaha maan ilaahay ateecno wa atacna arasuula maan rasuulka yeello alla maanu rasuulka yeello iyo ilaahay yaquuluuna waxay odhanayaan buu ilaahay yihi ama xaala kownihim yaquuluuna ay leeyihiin yaa laytanaa hoognayo jabnaye atacna allaha maanu ilaahay ateecno iyo wa rasuulahu rasuulkiisa maanu ateecno u hoggaansano rumayno wa qaaluu waxay odhanayaan rabbanaa rabbigayow innaa anagu ama wa qaaluu waxay waxa- waxay yidhaahdeen yani waxa waxa maadi looga cabiraya waa waa dhab inay odhan doonaan innaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow innaa anagu atacnaa waxaanu yeellay saadatanaa madaxdayadii iyo kubaraa'anaa odayaashayadii madaxiyo weyntii baanu raacnay reeraha fa adalluuna waa la nu- waan- waa la- waana lumiyeen asabiila waddadii xaqa ahayd bay naga lumiyeen rabbanaa rabbigayow aatihim kuwa waxaad siisaa madaxyo weyntaa iyo odayaashaas na lumiyey ee aan wax wax moodnay dicfayni ilaahayow waxaad siisaa liminlaab min alcadaab ilaahu iyaga cadaabka u liminlaab kana haysta mid lamid ah laba- la- labilaabkii ilaahayow ku cadaab walcanhum lacnan kabiiran ilaahayow naxariistaada ka foge lacnad weynna ilaahu nacda halkan ilaahay wuxuu kaga til- kaga warramayaa in nabiga sala allahu calayhi wasalam waa aayaad runtii cabsi badan aayaadkan nabiga sala allahu calayhi wasalam in la weydiiyey oo ay dadku weydiiyeen qiyaamaha iyo goorta ay dhacayso waanay soo noq maxaa ilaahay uga cabiray yas'aluka in badan bay soo noqnoqoto nabiga la weydiiyey in badan bay soo noqnoqoto nabiga la weydiiyey saas awgeed baa ilaahay ficil mudaaric uga cabiray oo aan loo odhan way ku weydiiyeen walihaada rasuulka sala allahu alay wasalam su-aashii way ku badatay saacadda iyo qiyaamuhu goormay dhacayaan waxaa walihaada suurat acraaf waxaa kusoo aroortay in nabiga la weydiiyey suuratu naasicaadna waxaa kusoo aroortay in nabiga la weydiiyey saacadda labada suuradood oo makiyaan Waa suuratu ah, axzaab wa fi hadihi suura suurat alaxzaabna waxaa kusoo aroortay inay nabiga dadku weydiiyeen saacadda cidda weydiisay qiyaamuhu goortay dhacayso sababta loo weydiiyey laba nooc midkood unbay ahayd imaa waxay ahaayeen kuwo gaalo ah oo nebiga u weydiinayay beeninay beeninayaan oo le war saacad dhacaysana ma jirtee dadka hadalka war warkaa ka daa dadka oo ay takdiib iyo canaad iyo isti istibcaad iyo fogaysi ay fogaysanayeen inay dhacdo ay ka ahayd wa imaa ina iyo beenin ay beeninayaan in bacfi iyo nushuur iyo jazaa iyo abaalmarini jiro iyo isa soo saaritaan dambe wa imaa inay su-aashaasi ka timi muslimiinta oo ay ahayd su- su-aalu istifhaam su-aal ay muslimiintu rabaan inay ogaadaan si ay ugu diyaargaroobaan qiyaamo waktiga ay dhacayso ah ilahi wuxuu ihi qul inamaa cilmuha cinda allah ilaahun baa og cid kale ma oga suurat acraaf muxuu ilaahay ku yidhi yasaluunaka can isaacati ayaana mursaaha qul inamaa cilmuha cinda rabbi laa yujaliiha liwaqtiha ila huwa cid waktigay dhacayso og ma jirto oo aan isaga ahayn haqulat fi samaawaati walardi buu ilahay yihi waa ku cuslaatay samaawaadkiiyo dhulalkaba laa taatiikum ilaa bakta kadis bay idinku qaban doontaa yasaluunaka kaanaka xafiyun canha waxay ku weydiinayaan su-aashaasoo kuugu celcelinayaan kaanaka aadu aqoon badan tahay oo aad ogaal rasmiya ka hayso qul inamaa cilmuha cinda allah imise jeer buu aayadda ilahay sheegay inuu kelidii ogyahay ah ilahi wuxu uhi yasaluunaka can isaacati ayaana mursaha fima anta min dikraha ilaa rabbika muntahaa inamaa anta mundiru man yakshaha ma ogide laakiin mid ka digayun baa tay ilahi wuxu uhi ilayhi yuraddu cilmu saaca wa cindahu cilmu saaca fusilat iyo zukruf wahaakada sidaa ogeed baa rasuulka sala allahu alayh wasalam markii la weydiiyey ee lagu yidhi jibriil uu ku yidhi akhbirnii can isaaca nebigu muxuu yidhi ma almas-uulu canha biaclama biaclama min isaa'il soo ma ma almas-uulu canhaa ka la weydiinayaa maaha biaclama mid uga aqoon badan minhaa saacaddu waktigay dhacayso mina saa'ilika wax weydiinaya sida aanad u ogeyn baanan u ogeyn weeye soo maha suufiyadu waxay yidhahdeen ma taqaanaa isku ogaal baynu ka naho waynu wada ognahay yah malmas-uulu canhaa biaclama mina saa'ili intaad ka og tahay baan ka ogahayo waktigay dhacaysa waynu wada ognahay bay dhahay maxay rabaan inay ka dha ka dhiraandhiriyaan inuu nabigu sala allahu alayh wasalam saacadda waktigay dhacaysa uu og yahay laakiin masaakiintu waxaanay fahmin xadiiska riwaayaadkiisa ayaa waxaa ku soo aroortay kha- hiya min alkhamsi allatii laa yaclamuhaa ila allah riwaayaadka xadiiska shanta ilaahay mooye cid kale aanay ogeyn bay ka mid tahay waxaa nabiga sala allahu alay slam ka sugan inuu yidhi khamsun laa yaclamuhunna ila allah markaasuu aayaddan akhri a- akhriya wa cindahu cilmu saaca aragta hadda marka ilaahay mooye cid ogi ma jirto qur-aankii iyo sunnadiiba saasay isku waafaqeen marka nebigu ma oga jibriilna ma oga calayhi salaatu wasalaam ishkaal baa la keenay waxay sheekha warkaad sheegaysa iyo iyo nusuusta qaarkood way iska hor imanayaan oo maxaad odhanaysaa qiyaamo waktiga dhacaysa lama yaqaan sawka nebigu yihi sala allahu alayh wasalam khayru khayru ayaamikum waa yowmu ljumca waana maalintii laga soo saaray nebiyullaahi aadam jannada waana maalintii nebiyullaahi aadam la abuuray waana maalintay qiyaamo dhacayso aada qiyaamo gortu dhacaya waa looge maalin jimcu dhacaya ishkaal maaha jawaabtiisu way fududday maalin jimcuu dhacayaaye maalinta jimce meeshay ku jirta noo sheega sanadkay ka tirsantay sheega bishay ka tirsan tahay sheega wiigay bisha kaga jirta sheega inta midna miyaa la ogay idan miyay ka baxday qeybkii ajiibuni qeybkii miyay ka baxday wma yudrika lacala saacata takunu qariiban ilahay wuxuu uhi ina allaha lacana alkaafiriin saacaddu waktigay dhacaysa ilaahay unbaa oge waxa weeyaan ilaahay jala wacalaa waxa uu nacdalay kaafiriinta ciddii ka gaalowday ilaahay jala wacalaa ilaahay wuu nacdalay ah ee beeniyey ee qiyaamaha iyo rububiyadiisii iyo uluuhiyadiisii iyo asmaadiisii iyo sifaadkiisii beeniyey kuwaa ka digtoonow waa kuwa qiyaamaha hoogaye ma aragtaa yani munaasabaday leedahay kuwaas ilaahay uu nacdalay iyo muna munaafiqiin iyo gaalo waa kuwa naarta yani qiyaamo markuu dhaco naarta ku waaraya hoo ku hoogaya aan ka baxaynin ka digtoonow dariiqadooda dariiqadooda iska jir ilaah wuxuu sheegay inay naarta ku waarayaan weligoodna aanay ka baxayn waana sidaas way ku waarayaan kamana baxayaan ilahay wuxu uhi ina aladiina kafaruu wadalamuu lam yakun illahu liyakfira lahum wala liyahdiyahum ariiqa ila ariiqa jahannama khaalidiina fiiha abadan waman yacsi allaha warasuulahu faina lahu naara jahannama khaalidan fiiha abadan sidaa awgeed gaaladu naarta way ku waarayaan gaaladu naarta way ku waarayaan ka bixi maayaan weligoodbana saasay ugu jirayaan mana dhammaanaysa naarta iyo jannadu ciddii naarta gashaana saasay weligeedba ugu jiraysaa ciddii na- ee gaalo ahi ciddii jannada gasha ee ahlu tawxiidka ah ee waxa weeyaan muslim ahayna sidaasay jannada ugu waaraysa cusaada muslimiinta ee jannada gasha ee naarta gasha ee cisyaanka tawxiid ku dhintana iyagu ku waari maayaan waa laga soo saaraya hada muctaqad ahli sunnati waljamaca waadix sidaas weeye marka naarta hal qaluun baa ka baxaya haddii ay galaan waa ciddii muwaxidiina tawxiid ku dhimata amaa gaalo gaalo ka bixi mayso weligoodba waa ku jirayaan mu'miniin jannada galaana ka bixi maayaan jannada iyaguna sidaa ogeed ahlu su- junna- sunnati waljamaca waxay qabaan ana aljannata wannaar inay yihiin baaqiyataani mawjuudataani hadday jiraan iminkay jiraan ilaahay samuna waa cadda lahum saciiran naartaa ilaahay wuu diyaariyey hadday jirtaa sababta maadiga looga cabira waa caynkaas iminkay jannadiiyo naartuba jiraan mana dhammaanayaan weligoodba saasay u jirayaan ilaahay wuxuu yidhi waxay odhanayaan allamaanu ilaah iyo rasuulkiisa adeecan allamaanu waxa weeyaan maalintaasay shallaytamayaan dee shallaytinkuna maalinta ay shallaytamayaanna waxba u tari maayo bal qaarkoodba qaar bay caayayaan itabara aladiina tubicuu min aladiina tabacuu waraa'uu alcadaab wataqatacat bihim alasbaab qoloba qolay nacdalaysaa markaasay waxa weeyaan iscayrinayaan markaasay waqaala aladiina tabacuu low anna lanaa karatan fanatabara'a minhum kama tabara'uu mina kadalika yurihim allahu acmaalahum xasaraatin calayhim wama hum bikhaarijiina min annaar ilahi wuxu uhi yowma yacadu aalimu calaa yadayh yaquulu yaa laytani ittakhadtu maca arasuuli sabiila allama nabi maxamed iska rumeey yaa laytani ittakhadtu maca arasuul yaa yaa waylataa laytanii lama attakhid fulanan khaliila alla maxaan inkaar qabahan uga dhigtay waxa weeyaan saaxiib maxaan waxa weeyaan gaal gaalo u raacay maxaan ibliis iyo shaydaan u aqbalay saasay odhanayaan laqad adalanii can dikri id jaani wa kaana ashaytaanu lilinsaani khadula shaydaanna ibliisna dee markuu lumiyey een jahanamo laysugu tagay ay qabsadaan ayuu wuxuu odhanaya warnimayo dhegaysta وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ورياله نمي horta xoog idinkuma soo kaxay silsilada idinkuma soo xirxirin nin walba wax baan u sheego deedna uu iska soo kay daba dhasaqleeyey ah idinka ay raacay wixii aan idinku yeerayeyna tan weeye ilaahayna waxbuu idinku baaqo waa diideen anna waxbaan idinku baaqo de halkan baan idinku soo waday marka aynu xejisano allahu mustacaan saasuu ka odhanaya ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم حباي عانان فينا عانانت ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخية متكينا من في عمايو إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم marka waa in la iska jiraa walaal arrinta noocaas ah iyo shaytaan in la adeeco gaalnimo in la sameeyo in wadadood la maro waa inaad looga digtoonaado gabadha muslimadda ah iyo qof kastoo muslim waa inuu iska ilaaliyaa gaalo wadadood inuu raaco oo uu ku daydo oo uu dhaqan ka raaco oo uu ficil ka raaco oo dhar iyo ku day waxa weeyaan akhlaaq iyo dhaqan lagaga daydo waa inaan lagu dayanin qaabkay u labistaan qaabkay u socdaan ictiqaad lagaga dayanin diin lagaga dayanin waxba waa inaan lagaga dayanin maanta waxaynu maraynaa muslimiinta qaarkood in dharkii ay xidhnaayeen ay jarjaraan khaasatan shabaabkii muslimiintu hablihiina ay xidhaan dharya dhuujisa oo dhe- ku dhejis ah dhejisa ay xidhaan deenna maxaa lagaga dayanaya moodada gaalada lagu dayanaya ah oo la leeyahay, waa calanku sidan buu u labistaa akhi muslim baad tahay. ilaahay diin sharaf lagu siiyey goor maad ku dayatay ummadii halaagsantay ee waxa weeyaan gaalo ahayd oo ay aimo kuu noqdeen waxaa waxyaabaha qaab yaabka qaba ka mid ah dadka qaarkood oo dhalinyarta ka midi waxay sitaan ama hablaha noqdaan ama waxay xidhan yihiin garamaan dad baa lagu xayeysiinaya qaarkood waxa dhabarada kaga qoran wax aanan afkayga soo marin karin oo dhaqan gaalo ah ayaa dhabarada kaga qoran luuti baan ahay iyo آه، لواط عدي uga samaynaysa waa free iyo waxaasaa kaga qoran waxaasaa ku qoran haddana wuu xidhan yahayo isagu wuxuu magayaa ammaan ammaan buu u haystaa nasal allah alcaafiya saa ogeed waa in la iska ilaaliyaa oo gabadha muslimadda iska ilaalisa in gaalo dhar lagaga daydo oo dharka yeerare xuna haafafka ee dhejiska gabadha muslimadda inay gurigeeda diba gurigeeda ninkeeda waa u xidhan kartaa laakiin inay guriga dibaddiisa ugu ugu baxdo ilaahay waa inay kaga baqdaa gabadha muslimadda ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyow laa takunuu ha noqonina soo aayaddaasi kuma xigto soo aayad baan ka booday yaa ayuha aladiina aamanuu kuwi ilaa- kuwi- kuwi- kuwii iimaanka lahaayow laa takunuu ha noqonina kaladiina aadow muusa kuwii nebi Ma- muuse dhibay oo kale oo fabara'ahu llahu deedna ilaahay wuu ka beri yeelay oo uu waxa weeyaan ilaahay eh, yacni ka ka ka ka tirtiray ama ka beri yeelay mima qaaluu wixii ay ku dacniyeen ay ku caayeen wa kaana wuxuu ahaa nabiyullaahi muuse cinda allahi ilahay agtiisana wajihan mid sharaf ku leh ayuu ahaa culimada qaarkood waxay dhaheen wajihan mustajaaba dacwa mid dacwadiisa la ajiibo ayuu ahaa waxaana ka mid a dacwaadkiisa la ajiibay nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam dacwadii iyo baryadii uu walaalkii u baryey inuu nebi noqdo waadix aayaddan macnaheeda nebiga caddeeyey sala allahu alayh wasalam waxaa ku sugan nacam aayaddan macnaheeda nebiga ayaa sala allahu alayh wasalam caddeeyey siday kusoo degtayna waxay ahayd nebi muuse buu yihi nebigu alayhi salaatu wasalaam waxa uu ahaa kaana rajulan xayan sitiira rajul wuxuu ahaa is-asturaad badan xishood badan buu ahaa waa nebi ah nebi maxamed waxaan soo marnay inuu cadaraaga yani ka xishood badan yahay soo ma inuu ka xishood badnaa rasuulku sala allahu alayh wasalam gabadha yare garoobtaa inuu ka fi khidraa weliba ku jirta inuu nebigu sala allahu alayh wasalam ka xishood badnaa laa yuraa min jildihi shayun istixyaan minhu dadka dadku jirhkiisa waxba kama arki jirin oo jirhkiisa dadka waa ka qarin jiray oo dadka agtooda kumuu labisan jirin ama dhar kumuu bixin jirin xishood awgeed buu nabigu alayhi salaatu wasalaam faadaahu man aadaahu min bani israa'iil inkaarqabayaashii reer bani israa'iil baa waxay dhaheen faqaaluu maa yastatiru hada tasatura ilaa min caybin bijildihi imaa barisan wa imaa udra waxay dhaheen ama baras buu qabaa oo xanuunkaasuu qabaa ama xanuuno kaluu qarsanayaa iyo aafaad oo waxa weeyaan uu dadka jirhkiisa la tusilaaya dabeedna ilaahay jala wacalaa wa ina allaha caza wajalla araada an yubari'ahu bu nebigu alayh salatu wasalaam ilahay wuxuu doonaa inuu beri yeelo oo uu difaaco maalin maalmaa kamiduu deedna nabiyullaahi muuse meel bannaana tegay si uu maydho dharkiisii buu dhagax saartay markuu maydhashadii dhammaystay uu soo buxuu isli dharkii qaado meelaan cidina joogin ayuu dhagixii ka cararay buu nebigu alayhi salaatu wasalaam ilaahay xikmad buu ka leeyahy deedna nabiyullaahi muuse intuu ushiisi iyo agtiisa taallo qaatuu dhagixii eryaday markaasu wuxuu leeyahay buu nebigu yihi fa jacala yaquulu thawbii xajaru thawbii xajaru waar dhagaxow dharkayga waar dharkayga yani dharkaysi ilaa iyabu nebigu uhi xata intahaa ilaa malayin min bani israa'iil koox reer bani israa'iil ahoo inkaarqabayaashaasoo meel fadhiya ayuu waxa weeyaan dhagixii dhexdooda istaagay dabadeedna dharkiisiibuu qaatay dharkiisiu barti ku xidhay jirhkiisii bay ka bogteen jir fiican oo qurux badanoo ilaahay uu siiyey markaasi waxay ogaadeen in waxa ay sheegayeen ay been ahayd ilaahay muxuu ugu talagalay inuu nebigiisa ku beri yeelo sala allahu calay wasalam dhagaxan ayaa amray ilaahay jala wacala amarka siiyey nabiyullaahi muuse caradii dhagixii ul buu la dhacay nebigu wuxuu ushii uu la dhacay dhagixii yani waa raadaysay ama waa waa yani dhagixii yani waxa weeyaan wuu wuu wuu ka qayliyey culimada qaarkood waxay dhahay ayaddani sidaa awgeed baa nebigu wuxuuhi nebigu nebigu wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam fadalika qowlullahi ya ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadaw muusa fabara'ahu llahu mima qaal nabiyullaahi muusena aad baa loo dhibay rasuulku sala allahu alayh wasalam marka la dhibay dhibaatadu ka badato wuxuu odhan jiray raxima allahu wuxuu odhan jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam raxmat ullahi calaa muusa laqad uudiya biakthara min hada fa sabr ilahay nebi muuse ha u naxariisto intayda in ka badan baa la dhibay markaasuu sabray yacni nebigu tasliyay u tahay laabqaboojin kelidaa laguma dhibin haddii dhagax lagula dhacay iyo haddii madheer yacni waxa weeyaan lagu dul saaray iyo haddii dhagaxan guriga hortiisa laguu dhigay iyo haddii mu'aamarad laguu digay oo nebi maxamed oo magaaladaadii lagaa soo saaray iyo haddii saxaabadaadii lago qaarkood la laayay iyo haddii yacni xumaan dhammaanteed lagugu sameeyeyba hortaaba ay ambiye sidaa qabsatay xaq ciddii ku baaqda cadow bay leedahay wuxuu odhan jiray ahlulcilmiga qaarkood ninka doonaya inuu xaq ku baaqo aanna la dhibin sakilatu ummuhu gurigiisa ha fadhiisto hooyadii ah ka goblantay meelaha iska fadhiyo yaanu dadka xaq u sheegin marka xaq baan sheegayaa iyo iyo dadka waanu wada heshiinaynaa suurtagal maaha waa inaad dadka xaqa ka fadishid waxaanaad ogaataa intaad ilaahay raalli gelinaysid ilaahay dadku kuu duleynaya inta aad ka baqaysa fulaan baa kaa caroone shareecadan uga tagna ilahay iyagu kugu diraya waayo qulubta dadka yaa haya ilahay baa haya nacam markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu qaybiyey yacni xoolo soo galay sida ku sugan bukhaari iyo muslim markuu qaybiyaa nin dadkii ka mid wuxuu yihi ina hadihi alqisma rajul min alansaar munaafiq baa baa leedaha ina hadihi alqisma maa uriida biha wajhu llah wallahi ilahay dartii maahe waxaas laguma cadaalad samayn daadna saxaabi cabdillahi bn mascuud maqlaya wuxuu ihi yaa caduw allah ilaahay cadowgiisiiyow la ukhbiranna rasuul allahi bima qulta wallahi nebi maxamed oo u sheegaya waxaad sheegtay deedna nebigaan u sheegay buu ihi deedna nebigu intuu wejigii wejigiisii casaaday cara awgeed ayuu ihi raxmat ullahi calaa muusa laqad uudiya biakthara min hada fasabr marka nebiga maxaa la leeyahay sabir sidaa ambiyadii u horreysay waa dhibkaasoo kale ambiyadii kaa horreysa maaraana adna sidaa u sabir wa kaana cinda allahi wajihan macnaheedu waxa weeye mustajaabu dacwu lahaa ilahay agtiisa manzile iyo karaama ayuu ku lahaa oo dee nebiyadu ilaahay la hadlay baabu ka mid ahaa waadex si toosa loola hadlay soo ma kaliimullaahi buu ahaa wa maca daalika ma aha aayadda macnaheedu wa kaana cinda allahi wajihan nebi waa lagu tawasuli karaa waxaad tiri hanjahiisa ku tawasula maaha waadix si ibtidacada qaarkood sheegeen yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii dadkii iimaanka laga helow ittaqu llaha ilaahay ka baqa oo waquuluu waxaad tidhaahaan qawlan sadiidan hadal meel mar ah oo booskiisa leeg sadiidan waxaa lagu fasiray hadal runa waxaa lagu fasiray hadal sidq cadaalad ah hadal waxa weeyaan xaqa waafaqsan intaba waa lagu fasiray sadiidan maxaa looga jeedaa waa qawlu laa ilaaha illa allah baa layidhi laa ilaaha illa allahu dhihitaan odhaahda la odhanayo weeye wa qawlan sadiidan waxaa kaloo looga jeedaa waa ka cadaalad sameeya aqwaash iyo afcaash iyo dadka waxaa ka sheegaysaan ka ka waxa weeyaan cadaalad sameeya ilaahayna ka baqa oo rabbi ka cabsada ma aragta hadda aayadda maxaa lagu soo bilaabay in ilaahay laga cabsado soo maha maxaana lagu khatimayaa in ilaahay laga cabsado macnaheedu waxa weeye labada waxa u dhexeeya laguu sheegay ee sharci ah ilaahay kaga cabso iyo shareecada kaleba ilaahay wuxuu yidhi haddaad sidaa yeeshaan sadiidna waxaa laydhahaa shayga booskiisa leeg baa sadiid leedhaha hadal sadiida oo booskiisa leeg dhaha runta sheega been ha sheegina yacni waxa weeyaan cadaalad sameeya cadaaladana ha ka tegina alqowlu lmunaasib waxay culimmadu yidhaaheen waa fi lmakaani almunaasib qowlu sadiidku waa maxay waa inaad hadal munaasiba tidhaah booskiisana ka tidhaahdo tusaale yar baan idin siinaya hadal munaasiba inaad tidhaah meeshuu leeyahayn iyo waktigiisana aad tidhaahdo cadligay ka mid tahy cadligay ka mid tahy tusaale ahaan inaad markaad aragto geeri aad dadka ilaahay ku waaniso oo qabriga iyo wixii ku sugan aad ku waaniso oo aad quluubtooda waxa weeyaan ilaahay xaggiisa u kaxayso soo hadal munaasiba makaan munaasiba yaallama laakiin haddaad intaad aroos tagto ayaadka geerida ka hadasho ka waran soo fasahaadin maysid a waa kalaam khayru sadiid waa kalaamun khayru sadiid a haddii caruu yacni waxa weeyaan dadka dalabatulcilmi masalan aad kala hadasho masale caqligoodu aanu gaarin dalabatulcilmi u baahan masaa'ilka kuwa yar in lagu in lagu tarbiyeeyo haddaad masale aanay gaadhin aad kala hadasho soo fitnayn maysid ya waad fitnaynaysaa walihada cali bn dali muxuu yihi xadisu nnaas bima yacrifuun turiiduuna an yukadaba allah warasuuluh hor dadku waxay garanayaan u sheega waxaa rabtaan yani waxa weeyaan dadka walihada kunuu rabbaaniyiin waxaa lagu fasiray in dadka marba derajada ay joogaan wax loogu sheego waay waquluu qowlan sadiidan dhaha yuslix lakum ilaahay wuxuu idiin hagaajin acmaalakum waa faa'idada taqwada ay leedahay ilaahay camalka saalixaa buu idin waafajin wataqu llah wataqu llaha wayucallimukum allah marka duruuda subul dalab alcilmi maxaa ka mid ah in ilaahay laga baqo yuslix lakum acmaalakum buu ilaahay idin wanaajin wayakfir lakum dunuubakum buu ilaahay idin dhaafi waman yutic illaha ninka ilaahay ateeca iyo warasuula o rasuulkiisa faqad faaza waa guulaystay fawzan buu ku guul buu guulaystay cadiiman aada u weyn buu ilahay yihi jala wacala guul weyn buu qofkaasi gaadhay shakina ma laha inuu guul weyn gaadhay guushaa weynina waa maxay waa inuu adduunyo naar ka badbaado fitan ka badbaado bidco ka badbaado dalaalo ka badbaado macsiyo oo waxaa ilaahay alla ka cabsigiisa ka mid ah in marka aad macsiyada kaa dhacdo aad deg deg u toobad keento ila haddaad ka cabsito ilahay xaqa waa ku waafajinaya sidaas weeye hadda u kaadi ilaahay wuxuu waxaa ka mid ah aakhirana in lagaa dheereeyo naar ilahi wuxu uhi faman zuxsixa cani innaari waudkhila aljanna ha faqad faaza faqad faaz waa liibaanay bu ilahi yihi ilahay wuxu uhi liladiina axsanuu lxusnaa wa ziyaada dadkii wanaagga sameeyey ee ilaahay u hoggaansamay xaqii qaatay ee kitaabkii iyo sunnadii iyo waxay salafu haadiil umma haysteen ee diin ahayd ee waxa weeyaan dhaqan wanaagsan ahayd ee akhlaaq ahayd haystay ee wadadaa maray ilaahay wuxuu u diyaariyey waxaana ugu horeysa saxaabadii rasulka sal alla alay slam waxaa kuwa ugu horeeya saxaabadii rasuulka waadix ina aladiina waladiina yuduuna almuuminiina walmuuminaat bigayri maktabasabuuna waxaa ugu horeeya dadka adiyadaas ay ka axraantay in la dhibo saxaabadii rasulka sal alla alay slam sida ibnu katiir bay noo tilmaamay marka kuwaasi waxay heleen alxusnaa tii wanaagga badnayd maha tii wanaagsanayd waa tii wanaagga badnayd ee wax ka wanaagsanaan u jirin oo waa maxay waa janno wa ziyaada waa maxay macnaheedu waa inay ilaahay arkaan allah ayaan badanaa nin ilaahay arkaya nasal allah alcaafiya waay ilaahay wuxuu ihi inaa anagu caradnaa waxaanu u bandhignay alamaanata ammaanada cala asamaawaati samaawaadka ayaanu u bandhignay ammaanadii waxaanu u bandhignay samaawaadka iyo walardi dhulalka iyo waljibaali baanu u bandhignay buu ilahay yihi buuraha fa abayna waa diideen an yaxmilnaha inay qaadaan wa ashfaqna minhaa waa ka baqeen waxamalaha alinsaanu bani aadan baa dhabarka u ritay buu ilahay yihi innahu insaanku kaana wuxuu ahaa yahayna daluuman mid dulmi badan jahulan jaahilnimo badan aayaddan ilaahay waxa uu ku tilmaamayaa inay waajib tahay waxyaabaha in ilaahay lagaga baqo ana ay lagama maarmaan tahay in ammaanadii ilaahay inoo dhiibtay la gudo ilaahay ammaanuu inoo dhiibtay ammaanada aayaddan loo jeeda waa maxay culimmadu qaarkood waxay al amaana waa ammaanadaynu naqaanay waa wixii laguu dhiibto ee waxa weeyaan lagu yidhaa noohay ama maal ha noqdo ama dhul ha noqdo ama dad ha noqdo lagugu aaminay oo sida awlaadaadii iyo carruurtaadi waa amaano lagugu aaminay soo ma ama labadaadii waalide wixii sidaas same lagu yidhi culimada qaarna waxaa idhaha al-amaana waa faraa'idii islaamka o dhan diintii islaamka o dhan wey salaadii bay waa salaadii bay idhaaheen waa soonkii bay idhaaheen waa zakadii bay idhaaheen waa birulwaalideynkii bay idhaaheen waxa weeyaan bay idhaaheen yani faraa'idii weeye sidaasna waa lagu fasiray waay waay ismana diidaysa aqwaashaasi aqwaashaasi mid isdiidaysa maaha ee dhammaan wixii ilaahay uuna faray ee ballan ah ee naylaga qaaday ee ah in shareecadiisaa la oga ah ammaano wey ama ha noqoto in ilaahay taw- tawxiid lagu caba iyo cibaadada loo barax tiro ama ha noqoto in ilaahay jala wacalaa wixii uu ina faray in la- in la rumeeyo o dhan la rumeeyo nebigiisa la rumeeyo la raaco waddadoodii faraa'idii lala yimaado muxaramaadkii laga tago yacni waxa weeyaan waajibkii ilahay nasaaray laga soo baxo ama birulwaalidan ha noqdo ama salaad ha noqdo ama zake ha noqdo ama xaj ha noqdo ama jihaad ha noqdo ama sada yacni waxa weeyaan ha noqdo awlaaddeenna iyo tarbiyeyntooda ama ha noqdo zawjkaaga iyo waxa weeyaan daacadiisa macruufka aad ku adeecayso ama culimada iyo in la ateeco ha noqoto ama umarada muslimiinta wixii wanaaga in lagu adeec kullu hada waa ammaano ilahay uu uu inaga dalbay ammaanadaas ayaa waxaa yidhi samaawaadka iyo dhulalka uma qaadaysaan markaas ilan may qaadi mayno waa ka baqeen bani aadam nabiyullaahi aadam waxamalaha alinsaanu waa nebi aadam baa lay insaanka waxaa looga jeeda abuna aadam ayaa ilaahay ku yidhi ammaanada ma qaadaysa ama ku dhiibaa jamaahiirtu saasay qabaan culimada qaarkoodna waxay dhaheen waa qaabiil waa aadam carruurtii uu dhalay nin ka mid a culimada qaarkoodna waxay dhaheen insaanka kaafirka iyo munaafiqaa looga jeeda culimada qaarkoodna waxay dhaheen jamiicu naas baa looga jeeda isma diidayso abuna aadam iyo jamiicu naas horta iyadu waa isku way isu imanaysaa waana qowlka raajixina inuu abuna aadam yahay oo nabiyullaahi aadam maadaama ummaddu isaga ka tafirantay dee isagaa matelayay soo maha marka isagaa la yidhi ma qaadaysa markaasuu rabbi ow haddaan qaadaan ka soo baxo maxaan leeyahay saa la yidhi abaalgud weyn haddii kalena ciqaab baad leedahay baa la yidhi deedna u qaaday xamalaha alinsaan ilaahay wuxuu yihi inahu ka inahu insaanku kaana wuxaaday daluuman jahula mid dulmi badan oo waxa weeyaan jaahilnimo badan oo aan waxa weeyaan wax badan oo uu samaynayo aan ka fiirsanaynin wax badan oo uu samaynayo aan ka fiirsanaynin waay sidaa awgeed walaalayaal ammaanaadka waa in la ilaaliyo ay ugu horeyso tawxiidka ay dadkana loo- loogu baaqo sala yacni faraa'ida waajibaadka ah yacni muxaramaadka iyo ka tegidooda waa in lagu dadaalo waa in kale waxaa kale waa- waxaa kaloo iyaduna laga maarmaana oo ammaanaadka soo gelaya qofki ilaahay muslimiinta maamulkooda wax kamida ugu dhiibo inuu cadaalad sameeyo inuu siday tahay uga soo baxo ah ilaahay wuxuu faray in ammaanaadka ehelkeedii loo gudo ayuu ilaahay jala wacalaa faray nebiguna sala allah oo waxa uu yidhi ina allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ila ahliha bal hadda kelmad yar iga dhegeyso culimadu waxay dhaheen ammaanaadka waxaa ka mid ah duyuunta iyo wixii laysu dhibta amwaasha waxaa ka mid ah ama- maalka uu qof kale kula leeyahy waxaa ka mid ah maalkaad cid ugu shaqaynayso waxaa ka mid ah maalulyatiim waxaa ka mid ah deynta lagugu leeyahy waxaa ka mid ah u- dumar dumarkaaga yacni waxa weeyaan meheradooda waxaa ka mid ah dadka shaqaalahaaga ah yacni waxa weeyaan mushaharkooda kullu hadi waa min alamaanaat kullaha way soo gelaysa walaada nebigu wuxu sal allahu alayh wasalam ida dayicat ilamaana fantadir saaca ammaana haddii la dayaco qiyaamu inuu dhaco iyo sidaa ku talagal uu soo dhowaaday qaal qiila yaa rasuul allah wamaa idaacatuha oo idaacadeedu waa maxay qaala wuxuuhi idaa wusida alamru ilaa gayri ahli fantadira saaca haddii aad aragto maamulkii muslimiinta iyo waxa weeyaan yacni boosaskii maamulkooda oo cid aan ehel u ahayn loo dhiibayo oo dadaan mutaysanin ay maamulayaan waxaad ogaataa inay qiyaamihii soo dhawaatay wuu nabigu alayh isalatu wasalaam ammaanada waxaa ka mid ah qofka muslimka ah ee xaas leh ama rag ha noqde ama dumar ha noqde laba yacni zawjkiisa yani waxa weyaan xaaskiisa ama gabadha ninkeeda ama ninku gabadhiisa iyo isagaa wixii dhex maraaya ee asraar ah ee sir ah inaanu sheegin ilahi wuxu uhi ina min shari الnaasi manzilatan ywma alqiyaama alrajulu yufdii lilmara watufdi ilayh uma yanshuru siraha bu nabig alay salatu wasalam hadi min kabaari dunuubta wey sidaa awgeed waa in waxyaabaha noocaasa lagu dadaalo waxaa ka mid ah amaanaadka hadduu qof muslima ama gabadh muslimeed war kuu sheegto ay ku tira warka cid haw sheegi adi oo min alamaana iska ilaali wa ashfaqna minha buu ilahay yihi way ka baqeen samawaadki iyo dhulalki bal waxay samawaadki iyo buurii ka baqeen ka warran culayskeeda ee bani aadam qaaday nasal allah alcaafiya ilaahay noo icaanayo ilaahay wuxuu yihi waxaa intaa amaanaadkaa laydiin saaray ee waxa weeyaan taasi ay u dhacday oo takaaliiftaa ilaahay uu sharciyeeyey liyucadiba allahu almunaafiqiina walmunaafiqaat si ilaahay kuwa munaafiqiinta raggaa u cadaabo iyo kuwa munaafiqiintaee dumarkaa iyo mushrikiinta iyo mushrikaadka walmushrikiina walmushrikaat kuwa ilaahay cid la caabuday ee rag iyo dumara si uu ilaahay u cadaabo ee ammaanadii jebiyey aayaddaas maxay ku tusinaysaa in ammaanada macnihi caamkaa looga jeedo waayo munaafiqu siduu ammaanadan usoo galay wuxuu usoo galay dee waxaa laga rabay inuu ilaahay rumeeyo tawxiid iimaan dhaba ilaahay rumeeyo waanu ka baxay soo ma mushrikuna ilaahay wuu ka gaaloobay soo maha tawxiidkiibuu ka tegey si awgeed waxaa kutusinaysaa ammaanadu inay macni caamkaa loola jeedo wayatuuba allahu oo ilaahay waliyatuuba allahu iyo si ilaahay uuga toobad aqbalo cala almu'miniina mu'miniinta iyo walmu'minaati oo ilaahay jala wacala uu waxa weeyaan darajaadkooda kor ugu qaado yacni manzila sharaftoodana u ziyaadiyo una toobad aqbalo waxa weeyaan uu naxariisto marka ay toobad keenaan ee ammaanada haddii wax kamida ay ku gefaan ay ka toobad keenaan gefki ilahay uu ka aqbalaya bal hadda ilahay nicamkiina siiyee ammaanadiina loo dhiibay haddii aynu nuqsaan ku samayno iyo taqsiir oo aynu ka toobad keena ilahay unaga toobad aqbalaya ilaahay cid ka raximsani ma jirto waxaa laga yaaba haduu qof wax kuu dirto oo aad wixii xumayso inuu dheg iyo dhaban ku fujiyo soo ma ya wmaca dalika ilahay jala wacala waa arxam waa inoo naxariisanayaayo toobada ilahay waa jeceliy ilahay wuxuu jecelaya addoonkiisu markuu toobad keeno waabuu kaga farxad badan yahy wax walba lallahu afraxu bitoobati cabdi yeesh midkii ilaahay mid toobada addoonkiisa ilaahay toobada addoonkiisa wuxuu ka jecel yahay midkiinoo intay dhul banaan oo geeri go-an ah oo ban ah uu kaga luntay raaxiladiisii sharaabkii iyo biyiina u saarnaayeen deedna intuu deydeye waayey deedna intuu naftii ka quustay ku talagalay maxay inay geeri halkaa ugu timaado meel iska jiibsaday markii dambe wuxuu arkay isagoo da isdhiibay ayuu arkay neefkiiyo dul ratigiisiyo dul taagan deedna intuu hoggaankeedii dhabsiiyey wuxuu yidhi farxad awgeed ilaah adna addoonkaygi waa tahay anna rabbigaa baanay farxaddii waa ka qaalib noqotay sooma farxadduu ninkaasi farxay ile geeruu ka badbaadeeye ayuu ilaahay kaga farxid badayay buu nebigu alayhi salatu wasalaam toobadda addoonkiisa daliiluha fi lqur'aan eesh ina allaha yuxibu altawaabiin wa yuxibu almutatahiriin qul bifadli illaahi wbiraxmatihi fabidalika falyafraxuu wa khayru mima yajmacuun marka ilahi wuxuu leeyahay haddaa xataa taksiir idinka dhaco oo waa laydinka toobad aqbalaya toobad keentaan marka waa in aan toobad keeno toobaddu ilahay nagu baraarujinaya ilahay waxaa kaluu leeyahy munaafiqiinta iyo mushrikiinta laftoodu hadday toobad keenaan oo ilaahay u hoggaansamaan imaan dhaba la yimaadaan oo rabbi iyo rasuulkiisa rumeeyaan iyo wixii lagu waajibiyey inay rumeeyaan ilahay waa ka toobad aqbalaya wa kaana allahu ilahay wuxuu ahaa ahaana doonaa kafuuran alla naxariis badan alla dembi dhaaf badan baan ujeeda ilahay dembi dhaaf badan weyo makafuuran culimadu waxay dhaheen waxyaabaa laga faa'iidaya waxa ka mid a mar kastaa dembi gasho haddaa toobad kanta rabbi kaa cadhoon maayo ee mar walba uu kaa toobad aqbalaya raxiiman alla naxariis badan weeye si awgeed aayaad badan aynu soo marnay oo ilaahay asmaadiisa lagu khatimay waxa isam walba ku tusinaya ama caliim iyo xaliim iyo xakiim iyo iyo casiis iyo kafuur iyo raxiim isam walba ilaahay waa loo sugaya sida madhab ahlusunati waljamaca uu yahay waa loo sugaya ilahay magaca sifada uu sida magaxuna waa loo sugaya وصفة المغفرة هي صفة الرحمة هي صفة العلم هي صفة الحكمة هي صفة الحلم صفات كان والله سويها صما ساس وي معتقد أهل السنة هل كاس أيو كل ما هذي سورة التفسير كذي إلهي وحن كبر يا وحي أنو كقفني إنو نودم بالضعفة وحي أنو صوابك وافتشنينا إن إلهي جل وعلا أجر كذا النصيو إلهي إنو نبا أنفعه سورة دوارك تان عذم كذا iyo fa yacni axkaamta ku jirta intay leeg tahay waana sababta runtii laydinku dooray in laydin dhigo waxa weeyaan oo aad barataan waxaa walaalayaal idinku waanin lahaa kitaabka ilaahay ihtimaam badan ha la siiyo waxa weye ha lagu dadaalo tafsiirkiisa ha la akriyo kitaabka qiraa'adiisa waynu ku dadaalnayo xifdigiisa hablow waxaan idinkula dardaarmaya oo tala iga ah qur-aanka tafsiirkiisa ha la akriyo oo haddaana idin wax kala akhriyeynin hal kitaaboo kutubta tafsiirka ka mid a habeenkiiba toban aayadood ama shan aayadood intaad walaal iska fadhiisato gurigaaga dhexdiisa bal hadda isku day inaad wax ka fahanto qur-aanka tafsiirkiisa waxaa laga yaabaa shan shanta aayadood sidaad u wado inaad ku dhammayso waxaanan ku talin lahaa waxaa laga yaabaa kutubta mudawalaadka inaad dhibsataan waxaa jira tafsiir tafsiirka xaafid ibnu kathiir oo tafsiir aad u cadiim oo jaliila ah waa la talkhiisiyey ashyaada mudawilkay ku jirto o dhanna waa laga saaray waxaana talkhiisiyey axmed shaakir raximah llahu raxmatan waasica cumda cumdatu tafsiir buu u bixiyey cumdatu tafsiir kitaabkaasi waa hal majalad ama waa laa majalad kitaabka walaya la isku dayo in la akhriyo oo kitaabka ilaahay dhugmo loo yeesho waxaan filayaa inaad dareemi kartaan war qur-aankaynu akhrin jirnay waxa macna dhex fadhiya soo ma aragtaan ya miyaa weli istidhaaheen suuratu axzaab bay waxaasoo macna ay dhex fadhiyaan ya qur-aanku wuxuu u baahan yahay in la dul yaaca uma baahna qur-aanku in la fahmo u baahan yahay walaal kitaabka ilah lagu dadaalo cilmiga naafica ah lagu dadaalo waxaan mar labaad idin leeyahay sidaa bacdu ahlilcilmiba idin yidhaahdeen dumarow cidna idinma maqna ceella idinma qodna run haddaad doonaysaan maktabado cilmiya waa samaysan kartaan oo dahabkaba waa ururisaane oo waa ku dadaashaane waxaa yeeshaan intaa maktabada samaysataan wax akhriya umamku waxay inagu dhaafeen waxba ma akhrino inagu haddaynu soomaalinahay waxba ma akhrino laakiin umamku waxay inagaga tegeen wax akhris walaalayaal waxa la akhriyo oo diinta wakti ha lagu bixiyo oo cilmiga naaficee faraha badan ee la duubay ha la dhegaysto taana ha lagu dadaalo ilaahay ha laga baqo dadka ha loo naxariisto dadka haddii ilaahay hanuunkiina fahansiiyey waa inaan dadka lagu diganini loo naxo oo xaqa loo sheego waad mahadsantihiin subxaanaka allahuma bixamdig laa ilaha illaa anta astaqfiruka atuubu ilayk wsala allahu wslam wbaarak calaa muxamed